waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari subax wanaagsan arori suban kusoo dhawaada xubinta wargeysada hoose waxlib halkaasi toos aad igu dhegeystaan saaxib yaal dhegeystaan dhammaantiin subax wanaagsan arori suban wargeysada daily nation iyo standard ayaa ama dee standard ayaa subax waliba halkan ka dhegeysataan marka laga reebo maalinta sabtida iyo xadda dhegeystayaal waxaa labanila socodsiya yuusuf bakad dhegeystayaal oo ku maadsanta la socodka dhegeysiga qeybaha dambe dhegeystayaashan fursadda siyaasaha kase kusoo kaakicin ku abaristeen hadalheyntu iyo maqalka idaacadda saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban aan soo qabta saaka wargeyska ugu hore daily nation waxaa leeyahaa ruuto dabcan sidee markaas iminkan uu ku qanciyo sidoo kalena uu u xasiliye saaxiibadii markaasi siyaasada aadka uga agdhawaa sida wargeeska saakaalku qorayo waxaa lasoo hadalqaday xildhibaanka gaarisa aadan bare ducaale ee laga dhigay wasiirka difaaca dalka iyo sidoo kale sidoo kale wasiirka laga dhigay ninka lagu magacaabo waa mister murkumen murkumen oo asagana markaasi ahaa senatarka elgeo marakwed waa kibjuma murkumen dhegeystayaal saaxiibo fara badan alaso home iyo aisha juma dad ayaa markaasi lasoo hadalqaada halkan sida markaasi u xasiliyey laakiin halka wargeeska wuxuu qoraya saaka kaga faaloonaya sida markaasi uu balancing u sameymeyse uu dhadhexaad uga noqday gobolada markaasi tirada markaas uga soo go-day codadka tirada badan markii loo fiiriyo dhanka galbeedka dalka xildhibaanaha dabcan dhanka galbeedka dalka wasiire ayaa kasoo galeen halka sidoo kalena xildhibaanada ama sidoo kale wasiirada ugu soo badan ama ka badan ay ka imanayaan bartamaha dalka wasiirka ama wasiirada markaasi dabcan uu ku kala qancinaya saaxiibada sidoo kale aadka ugu agdhow kuwa markaasi daacadda u ah iyo kuwa markaasi lasoo halgamay sidoo kale lasoo shaqeeya sida markaas uu tilmaamayo wargeyska saaku qorayo halkan ayuu wargeyska sidoo kale maro horeba sii kala shaandheeyay saaxiibada siyaasadda markaas iskala soo halgameen ama qeyb xubin ay ka hayeen sida markii ololihii siyaasadda ah ee kenya kwanza ay ku hardamayeen kingi oo markaasi ahaa dabcan xisbiga paa ku taagnaa oo sidoo kalena qeyb markii dambe ka noqday kenya kwanza waxaa markaas isaga durba meeshiisa lagu xasiliyey ama sidoo kale shaqadiisa la siiyey ee dhanka isbiikarnimada mise afhayeenka senadka halka sidoo kalena saaxiibka ford kenya moses wetengula isagana la siiyey dhankaas afhayeenka baarlamaanka ama goraha xeerdajiyaasha dhegeystayaal waxaa sidoo kale iminkan qeybo kale lagu kala qanciyay sida kale sida majority leader mise madaxa aqlibadda qeyb markaasi ka soconoto sidoo kalena aadka ugu dhow kasoo jeeda bartamaha dalka waxaa sidoo qaabka markaasi iminkan uu ku hanuuninayo ama sida laleeyahay uu doonayo dabcan inay qeyb markaasi taageerayaashiisa iyo sida dadka taageerayaasha u hayo oo markaasi rajada uusan kaga luminin waxaa laleeyahay qeybaha kale oo markaas uusan ka kala tegin ayuu tilmaamay in dhammaan isku wada keenay sidoo kalena ay qeyb ka noqdeen gobol waliba ama gobol waliba inay qeyb ama xubin ay ka noqdeen wasaaradihiisa sida wargeeska saaka uu tilmaamayo laakiin tani waa ajendaha iyo qorshaha keliya siyaasadda ku xindaaban ayaa saaka wargeyska loogu soo qoray sida wargeyska taak uu tilmaamay wargeyska daily nation wargeyska wasiirada markaasi lasoo xulay iyo sida markaasi loogu kala qancin karo iyo weliba dhalinyaro qayb markaasi ka ah ayaa lagu soo daray iyadoo wargeysyada ay tilmaamayaan in laakiin lagu arkay shahaada markaasi dhanka jaamacadaha ah dad markaasi aan saa u buurneen ama sidoo kale jaamacadahooda waa shahaadadooda markaasi aysan haysanin qaarkood jaamacadaha ay qayb ama xubin ay kasoo noqdeen halkan wargeeska saaka wuxuu tilmaamayaa iyadoo markaasi kulan maanta uu u jeedin doono madaxweynaha labada gole ee baarlamaanka dalka waa golaha senadka iyo sidoo kale golaha baarlamaanka waxay markaasi maanta waa gelinka dambe ee wuxuu markaasi kulan dad markaas u jeedin doonaa baarlamaanka iyadoo kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo la umoja ee kuraasta kala duwan ee xilalka ay iskugu hayaan ee baarlamaanka kadib markii howlihii dhammaan laga soo kala baxay dhegeystayaal halkan wargeeska wuxuu qorayaa uu tilmaamayaa sida uu dabcan doonayo in ay u ansixiyaan wasiirada dhammaan laba iyo labaatanka lasoo kala xurey iyadoo sidoo kale doonayo ama ay doonayaan in markaas duraxan bixin ay ku sameeyaan wasiirada lasoo xulay azimiyo laomoja waxay markaasi tilmaameen sheegeen una digeen inaysan sidoo kale aprove garayn doonin mise ay meelmarin doonin wasiirada lasoo xogay kuwaasuu ku sheegay inay vabrant sida ayaga ku sheegay in bacaarad markaasi meeshooda nidaamkooda haysta ay yihiin kuna tilmaameen in ay markaas ka muuqato dad aan cadaalad aan ka muuqanin in wasiirada uu kusoo daray waa sida azimiyo ay tilmaamayaan laakiin waxay ayaga markaas qabaanba in sida dastuurka dalka uu qorayo waa sida ay markaas rabaane waa kenya kwanza waxay ay rabaan wasiirada sida dastuurka uu qorayo waxay ku kooban yihiin afar iyo toban ilaa iyo laba iyo labaatan ama koob iyo labaatan laakiin halkan waxaa wasaaka la sheegaya ama wargeyska uu qoraya in kenya kwanza ama madaxweynaha dalka uu markaasi ka codsado in ay wasiirada la gaarsiiyo ilaa iyo sideed iyo waa sida uu qorayo ama sida secretariatka laga soxogo laakiin lowmakaska waxay markaasi doonayaan inay bedelaan sharciga markaasi turxan bixinta ee markaasi qeybta secretariatka ee ka bilaato wakhtiga markaasi lagu meelmarin karo afar iyo toban ilaa waa sideed iyo labaatan markaas lagu kala beegayo sida markaasi uu wargeyska saakalku qorayo komitida waxaa iminkan markaasi haddana isku adkeynayaan kenya kwanza iyo sidoo kale azimio la umoja halkaasoo haddana leeyahay shaki in markaas ay ka qabaanba ama ay ku adkaatoba in ay turxan bixinta markii la qaaday ay qaarkood ay kasoo horstaagaan ama ay meelmarin waayaan haddaba maxaa isbedeli doonaa sidee markaasi noqon doonta wasaaradaha ee markaasi uu soo xulay madaxweynaha william ruuto iyo qaabka marka hore ee uga hormari doonto baarlamaanka haddaba laakiin dhaliilaha weli maysan kala cadeynin kuna sheegeen lakeli inay mucaaradnimada keliya ka tahay iyo sidoo kale ku sheegeen dad aan markaasi haysanin shahaado sidoo kalena ku sheegeen inuusan u qalmin wasiirnimada xubin ay kaga noqdeen haddaba laakiin maysan la kala qaadin laakiin wuxuu ka ogaan doonaan markaa markaasi turxan bixinta ay dhacayso oo la kala ogaanaya wasiirada heerka waxbarashadooda iyo weliba sida markaasi idaacad ugu noqon karaan dastuurka iyo sidoo kale wasaaradda ay markaasi xilkooda ay qabanayaan sida wargeyska bogiisa afraad iyo bogiisa shinasaaka uu halkan wargeyska faahfaahin oo kaga bixinay ka qoray wargeyska daily nation waxaa nimankan markaasi farxad usoo hoyatay ilaa iyo afar milyan oo markaasi laga bixiyey calaamada guduudan ama blacklist ama sidoo kale deymaha markaasi lagu lahaa sida wargeyska saakalka uu qorayo kadib kulan markaas iskugu imaadeen bangiyada central bank iyo bankiga markaasi k c b bankiga n c p iyo sidoo kale safaricom shirkada isgaarsiinta safaricom waxaa halkan iminka markaasi loogu wargeli bankiga dhexe in ay markaas si deg deg ah oga bixiyaan afartan milyan shaqsi ay qeyb markaasi ka noqotay lista loo yaqaano credit waa credit reference waa graded waa grade waa credit reference kuwa loo yaqaano c r b in markaas laga bixiyo sida markaas wargeyska saaka uu qorayo halkan oo markaas dadka lacaga deema fara badan ay qaateen mise loon ay qaateen mise amaha ay qaateen ayaa markaasi ku adkaatay inay bixiyaan qeybtan waxay markaasi ka ahayd ololihiisa qorshaha ay markaas wax kaga bixinaya waxna kaga qabanaya c r b markaas calaamada markaasi laga saaray sidoo kalena ay deen aysan ku qaadan karin shakhsiyaadka marka hore deenka qaateen halkaasi oo markaas uu kala hadlay shalay kulan ula qaatay bangiyada waxa uu tilmaamay madaxweynaha in ay markaasi khafiifiyaan sidoo kalena dadka lacaga deyma ay siiyaan deymahaas oo aan saarnayn markaasi ribo ama sidoo kale aan saarnayn interest waxa loo yaqaana dhegeystaan wuxuuna tilmaamay inay markaasi ku kobcin karaan dhaqaalahooda kuna horumarin karaan wuxuuna sheegay in deymaha markaasi sida ugu fudud ku bixiyaan dadka markaasi qaato haddii markaasi shaqo iyo howl kale ay ku qabanayaan wuxuu sidoo kale sheegay in markaasi kala shaqeeyaan halka bankiga dhexe oo asagana ku tilmaamay in lacaga markaasi ugu qorsheeyo uuna talagalo dadka markaasi danyarta ah ee markaasi dabcan dhaqaalaha hooseeyo in ay wax ku qabsan karaan sida wargeyska saakalkan qorayo waxaa hadda markaasi leeyahay in madaxweynaha qorshihiisa ah kuwa ugu kuwaad ballanta uu markaasi ka qaaday in iminkan uu ku tillaabsanayo waxuuna markaasi la tilmaamaya tan ugu kowaad inay ahayd garsoorayaasha in markaasi la dhaariyey waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal in la meermariyey saaxiibadii dabcan wasiiradii wadanka markaasi loyalty u ahaa mise daacadda u ahaa waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal bacrimiinta fertilizer waxa loo yaqaano inuu sidoo kale deegaanada qaar iminkan ay si toos u gaareen sida kisumu western inay gaareen iyo sidoo kale rift valley sida wargeyska uu qorayo sidoo kale qiimihii markaasi hoos uga dhacay waxaa sidoo kale uu sheegay in dadka lacagaha deymaha lagu leeyahay oo markaas calaamada guudan ayagana la geliyay oo deen sidoo kale ay qaadan karin sidoo kalena la xayiray in meesha laga saaro sidoo kalena si deg deg ah maantaba ugu horeyso dhegeysta waxayna bilaabanaysaa koob october halka shirkadda isgaarsiinta safaricom ayadana sheegtay in daily fuliza lacagaha markaa sida uu qiimaha qiimo jaban ay ku qaadan karaan markay alaabahooda wax ay markaasi kala iibsanayaan sina tilmaameenna in maalin in saddex maalmood kudhooda saddex maalimo gudahooda ay ku bixin karayaan dhegisa sida wargeyska saaka bogiisa tobnaad oo ku qorayo saaxiibayaal haddaba dembiyada caalamiga maxkamadawaa maxkamadda dembiyada caalamiga dhegeystayaal waxaa markaas iminkan ay waynaysaa dad aada u tiro badan oo markaasi markhaati ah u haystay dabcan doorashadii wadanka ka dhacday labada kun toddobadii labada kun sideedii qalaasaha markaasi ka dhalatay sidoo kale dad aada turbadan lagu laayay waxaa markaas ugu dambeeyey qofkii ugu dambeeyey la dilay sidoo kale la sumeeyey wuxuu ahaa qareen paulo gisheru waa gisheru waxaa lagu sameeyey cunto isagoo markaasi sida wiilkiisa uu sheegay kadibna ula carareen isbitaalka halkaas iminka looga shakaysan yahay xaaskiisa baaritaano kale ay ku kala socdaan laakiin ciddii markaasi ka dambeysay ayaa ilaa hadda la kala garan layahay waxaana markaasi uu gacanta ku hayay sida noo pribe gareey mise loo musuq maasuqay markhaatidii hay in markaasi ku markti furaan madaxweynaha william ruto waa sida markaas wargeeska saaka uu qorayo konton iyo laba sana jirka dhintay ayaa markaasi soo gaartay xaalad kiran isagoo markaas ku sugnaa gurigiisa kadibna loola cararay isbitaalka waxaa markaas la sheegay in la sumeeyey wuxuuna markaas ku jiray lacag gurigiisa oo markaas lacagta uu ku bixinay afar boqol oo kun oo kira ah inuu bixinayay si markaas noloshiisa keliya caadi ay u noqoto waxaana la helay kadib isbitaalka baaritaan lagu sameeyey la ogaaday in qofkaasi la sumeeyey dhegeystayaal waxaana meydkiisa laga helay soo musqusha ku dhexdhacay sida wargeysku qoraya halkan dabcan wargeeska xusaaka faahfaahin ka bixinaya ee dabcan hisheeru wuxuu markaasi ka mid ah dadka warbixinta markaasi ka diyaarinayay sidoo kalena dadka musuqla musuq maasuqay oo markaasi cadeynta u hayay markhaatida ee maxkamadda caalamiga wuxuuna ka mid ah saddexda shaqsi ee imika accuse oo markaasi sheegay in kasoo horjeeda in sidoo kalena aga jugleen iyo sidoo kale lacaga markaasi waa musuqmaasuq ay kula kaceen si ay markaas uga maraq furaan markhaatida ay uga noqdaan kenya ee maxkamadda caalamiyada ama maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c waxaa sidoo kale kamid ah welter braza philip bets ayaa kamid ahaa laakiin i c c waxay iminkan markaasi liink la yeelanaysaa mise xiriir la yeelanaysa shakhsiyaadka markaasi dhimatay ama dhinteen oo markaasi sida kala duwan uga dhinteen sida masheeg yabey oo markaasi leela dilkiisa isagana la dilay labadii kun iyo shan iyo tobankii janwari ama janaayo labadeedii joseph mayna gangetse isagana alias lagu magacaawri mayna diambo waxaa markaasi isagana la waayey labadii kun iyo sideedii halka former m d xildhibaankii hore m b george thu oo former isagana la dilay iyo sidoo kale former deputy commissioner of police ama ciidamada booliska train qaybta markaasi tobabarka benard kimey charles ngugu waxaa iyagana markaasi la dilay abriil labada kun sideedii naftali irungu isagana waxaa la dilay dabcan labada kun sideedii antony mwenja a k n yeride njoroga kisherew tomini imburu katira iyo sidoo kale njuguna gidhaw former mungiki spokman ama hafayeenkii ciidamada waa kuwii markaasi burcadka ahaa ee mungiki labadii kun sagaalki ayaa la dilay iyagana ama la dilay isagana dabcan jon wariyihii markaas john lagu magacaabi jira isagana waxaa la dilay abriil labada kun shan iyo tobanka isagoo markaas warbixino ka diyaarinaya dhimashada dadka markaas markhaatiyaasha ee maxkamadda caalamiyada dembiyada markaas ku haysto madaxweynaha william ruto dhegeystayaal haddaba waxaa markaas dhiwedinaya shakhsiyaadka markaasi dilalkan ka dambeysa iyo cidda markaasi fulinayso si keliya markaas loo waayo markhaatyada iyo weliba kuwa markaas doonaya inay ku markhaati furaan maxkamadda caalamiyada ee waa c i waa maxkamadda caalamiyada ee i c c da ee dhegeystayaal oo horaan markaasi ku hayso waxyaalo kala duwan madaxweynaha william ruto iyo sidoo kale madaxweynihii hore uhuru kenyatta dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa labaad iyo saddexaad ay basaaka qorayaan haddaba waxaa la isweydiinaa baaritaano iyo sida markaasi ku suurta gashay in la dilo iyo waxyaalaha markaasi fududeyn karo in dhibaatada mar waliba ay dhacdo dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska sidoo kale saaka uu qoraya ama sidoo kale faahfaahin uu ka bixinaya dabcan dabcan waxau halkan wargeyska ka bixinaya saaka kulan markaasi wargeyska kale saaka uu ka hadlayo waxaa leeyahy halkan iyadoo madaxweynaha kulankaada maanta uu la qaadan doono xildhibaanada labada aqal waxaa sidoo kale ka jeedin khudbad uu ka jeedin doonaa iyadoo markaas uu doonayo qaabka nidaamka dowladiisa ay dooneyso inuu u shaqeyso sidoo kale iskala shaqeeyaan xildhibaanada waxaa sidoo kale la hadalhayaa sida waxyaalaha markaasi ay ku qancin karaan amase uu ku qancin doono xildhibaanada ee markaas khudbadiisa iyadoo la sheegay in ay danahooda ka hadli doono sida markaasi in iminka meesha laga bixiyay c d f t oo sidoo kale soo hadal qaadi doono in markaas dib loo soo celiyo dhegeystayaal isagoo horaan sheegay in markaasuu kala tashan doono shakhsiyaadka ee guddiga musharaadka iyo weliba gunooyinka dalka ee c s r c oo kaga hadli doonaan qorshaha iyo ajandaha iyo sidoo loo fudan doono iyo sidaa markaas looga faaideysan karo mar kale in c d f ta lacagaheeda dib markaas loo soo celiyo dhegeystayaal waxaa markaasi la rajeynayaa in xildhibaanada labada afheenada labada aqal ee baarlamaanka golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka sidoo kale ay markaasi kulan markaasi kala duwan ay qabtaan oo ay markaasi kaga arinsanayaan sidii loosoo xulan lahaa loo soo saari lahaa gudi komitiyada ama gudiyada markaasi baarlamaanka ee wasaaradaha kala duwan markaasi qaabilsanaan doonaa si howlaha baarlamaanka iyo howlaha dowladda qaran ay u wada socdaan dhegeystayaal wargeeska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal iyadoo markaasi ciidamada eritrean troops waa ciidamada markaasi eritrea ayaa la sheegaya in iminkan ay aada ugu dhowaadeen kuna socdaan xuduudda markaasi tigrey booda ee la wadaagto horaan ayaa lagu eedeeyay in ciidamada tigrey waa ciidamada raalli ahada ciidamada eritrea in markaas xubin ama qeyb ay ka ahayd dagaalka markaasi ka socda tigree in markaas xuduudaha ay ku xiraan tigree kaasoo markaas duulaan xoogan ay ku qaadeen sidoo kalena ay dad aada u tir badan lagu raayay sida warbixin markaasi soo saareen waxaa markaasi garab siinaysa eritrea ciidamada etoobiyaanka ah ee markaasi dagaalka kula jiro tigree dhegeystayaal iminkan taasoo lagu sheegay in ay mar kale xudgudub xoogan ay ku kacayaan ciidamada eriterea kuwaasoo la sheegay inay tahay kuwa markaas ugu jabaasiista badan uguna sirdoonka adag markaas eriterea waa sida markaas qurbarada ay tilmaamayaan dhegeystayaal uguna traininka ama tababarka ugu adag ciidamada eriterea halkaas oo ay markaas ku xendaabansan yihiin mise ay ku agwareegsanayaan xuduudda tigree halkaas ay ku leedahay sida wargeyska bogiisa sagaalaad uu qoray wargeyska the standard idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaasha iminkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan aroorisuuban dhammaantiin meel walba naga dhegeysanaysa nagala socotaan kusoo dhawaada xubinta hadalhaynta sax waliba aan ku ogaana saaxiibada dhegeystayaasha si ay kusoo kaakaceen kuwa bariisteen oona iskagana xog waraysano saaka dhegeysta qadka telefoonka ugu horaansiinaya saaxiib soo dhawoan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu bashkaa soo dhawo mar waliba adaa ugu horeysa haye alxamdulilah walaal ilaahay maarta waddan lagu soo saaxiyo alxamdulilah ledi akhyaana maarta leeyinsur marka alxamdulilah waxaan yaho aada ugu baryaynaa inuu ilahay roob nasiiyo abaas ilahay noo dulqaado adigiyo dhegeystayaashan aad baan ii salaan insha allah shukran aad baad umaasan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawo walaale
allah asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalkay yuusuf bakad aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan oo farxiyo countiga wajeer farxiya soo dhawo wajeer ka waran saaka
alxamdulilah si fiican aan ku abreysan qoraxaa jirta ilaahay ha naga soo qaboojiyo roob ilaahay ha noo keenaan dheelaay aad baad umaasan tahay wanaagsan walaalkay markale shukran star f m soo dhawo subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu macalimow soo dhawow waa macalimow xadar dheere kaa soobixahay ma garat waa idin salaamay salaanka soo go'da kashk iyo laabka shukran khayr allah ku siiyo abuu macaan xadar dheere saakiin nabad baa lagu soo kacay arigii waa dareere xoolihii way dareereen ardayda dugsiga ay u kala socdaan intii khamiiska iska nasanahaysana waa nasanahaysaa ma garati aada iyo aada caafimaad allahna wada siiyo colaad baa la sheegahaa colaadda ilaahay nabad ha noogu bedelo abaar ah ilaahay aaran ha noogu bedelo intii cudur u ahaa in ilaahay caafimaad ha siiyo ma garati aamiin intii wax haysato ilaahay ha u barakeeyo intii wax haysanin ilaahay wax barakata u allah siiyo liscafiyo muslimiinta assalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu macalimo wuu mahadsan yahay xaga dheere een, waa aabaha nadaafadda xigaa kale qadka telefoonkaad siinaya een, si asagana bar aan u dhegeysano saaka deegaanka ku sugan yahay. walaal soo dhow magacaaga subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacayga waa maxamed cabdullaahi barbuuqa ka waran barquuqa saaka lacagtu way kala duwan tahay waa barwaaqa nabad iyo ilaahay si ugu talagalay aha oon oon iyo waxaa kulelmi waa soo labanahay sida kale ilaah noo soo bixin baan leenahay sida kale barwaaqo aad ba umahadsan tahay subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu rashiid ibumwani soo dhawow waa dhiwaa walaalo aad baan u ficnay walaalkay haye ka waran saaka pumwani nairobi
nareeb walaalo waa fiicantaa jawiga waa degan yahay mas-uuladu waa la aaye otherwise waa aad baa loo raaxaysan yahay maanta wadankeena baa u dhibdaba ilaahay roobaasiya baan le ilaahay roobaasiya wadan walaalkay oo yuusuf ibraahim la dhaca madheera waa xanuunsiyaan maqlaasagana allaha caafiya baan le shukran star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum yuusuf bakad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cumar akhyaar ka waran saaka mandheera
alxamdulilah magaalada madheera si wacan oo wanaagsan loogu abarisay ilaahay nabadgelya waana siiyey jawiga aad ayuu u degan yahay ganacsiga waa okay iskuullada waxbarashada oo caadigan waa loo dareeray marka
ilaahay waxaan leenahay roob allana siiya abaarta allah naga soo bixiya gaar ahaan gobolka waqooyi bari abaarta haysta oo aad ay dadka iyo xoolahaba ay ugu liitaan waxaan leenahay allah naga soo bixiya ilaahay aan baryaynaa marka waxaan leenahay dawladdan runta waxaan ka sugaynaa waxqabad wanaagsan gaar ahaan xagga shidaalka shidaalka baabuurta waa dhaqaaqi laayihiin marka ballantii waxaan leenahay ruto ballantaa ka soo baxa shidaalka aad ayaa noo ka noo kacay maxaa yeelay shanta litir madheera ku shidalka mara aad baad mahadsan tahay cumar akhyaar marka dhammaan dhegeystayaalkaadi kulli waan salaamaya shukran aan kaa qaadanay saaxiib xigahka ka xumaay qadku ka bixi durbaha marka lasoo beegstaan leenahay waqtiga yare shanta daqiiqa inoo saartay xigaa kalaan siinaya saaxiib soo dhow subax wanaagsan kubar soo waa wanaagsan subax la mid ah
assalaamu calaykum yuusuf fakad wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ha waa isaaq isyolo isaaq mursal soo dhow
waa dhowyahay walaalow ka waran saaki siyeelo isyolo nabadaa la baryo ilmaha iskuolka way aadeen nabadaa lagu soo waabarisay waa lasoo kacgacay wax dhib e ma maqlin aha
muslimiinta kulli waan salaamayaa meel kastoy joogaan abaar xun baa nahashay allah naga soo bii meel kastoo la jooga roobdoon ha la sameey waa zaa'id ay noqotay abaarta aad baad mahadsan tahay isaaq mursal uu mahadsan yahay siyeelo soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
abubakar mandheera abubakar mandheera ka waran saaka
alxamdulilah jawiga aad buu u degan yahay nabadgelyaa jirta mahaye
dheg dheg weeyaan alxamdulilah waa la kala dareeray hadalla-inta waa abaaraha iyo waktiga aad u adag mhm
marka waxaa la hadlayaa rabbi roobnasiyaa laleeyahay oo waxaa lagu baaqayaa in lasoo maalmaha lagu soo toodao roobdoonka iyo waxaa la hadlayaa si kala jawiga aad buu u macaan yahay aad baad mahadsan tahay reer Mande- aad reer mandheera hadalkooda maqlay way mahadsan yihiin waxaan weli hadalkooda maqlay dhegeystayaal Een, dhangaarise hadalka ma hayo saaka dhankaas masalaan saddex maalmood masalaan hadalkama ma hayo balambala sidoo kale hadalka ma hayo mombaaso hadalka ma hayo nairobi hadalka ma hayo inkastoo rashid bowen aan ka maqlay meru hadalka ma hayo isiilo isaaq marsal aan ka maqlay Ee, suufta hadalka ma hayo Ee, sidoo kale beled xaaba baryahan hadalkooda ma maqal maqadkii cariir ku aamise waa sidee eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal magacaaga soo dhow walaal ku salaamaya subax wanaagsan Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam walaale soo dhow
Inta baan ku salaamay.
waan kaa qaada Adiga walaale hore meeshan.
soo dhow Waxaan kaa soo hayaa qaxootig.
qaxootiga kaa ka dhankee
Eh?
ka dhankee walaale
Eh, Waxaan kaa soo wacay. Waxaan kaa soo wacay jaara.
hadda qaxootiga ijaara ay leedahay maxaa tahay waa tahay qofkaasi waa qof isla socda ma ahan ijaaraan kaa socay qaxootigan kaa socda isma lahaa soo dhow walaal magacaaga aan ka xumaay dhegeystaha kalaan siinaya qadka telefoonka isku ceririn dhegeystayaasha daqiiqadaha kooban oo noo soo harda aan siinaya dhegeystayaasha doonaya barnaamijka ka qayb qaata walaal soo dhowow
Hello.
walaal halkay ku sugan tahay
Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu F- soo dhowow Mandheera waan jeclahay.
haye mareera ka waran saaka
Intiba war bal.
fadlan hadal ee mama xalima waqtigan u Mandheera waan socdaa jeclahay, waan jeclahay.
haye
Meeshaan ka joogo toonkiis nabada loo jooga waa la barqaa waa qaysan yahay waa la shaqaysan yahay maanta waa khamiis dugsi ma jira iskuulaha waa loo kala dareeray aha
maalimina waa salaama zaa'id u fiican yahay sheekadiisa hadal waa waa noo jaan jaandhee laakiin ha nooga daahin dhankoololku nooga dhahaa eh waa tahay aad baa umahadsan tahay waa tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka sina subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga walaal aad baan u leeyahay walaal soo dhow halka ku sugan tahay maxaan ku suganahay tuulada la dhihi saaqaajanaayo oo Sa- ka tirsan subcounty Ka- balaa balbal subcounty saaqa ka waran saaka
saaqani oo intaan ka warqabo si wanaagsan oo laga barista xagga caafimaadka iyo ganacsiga iyo waxbarashada iyo ammaanka waa boqolkiiba boqol wax dhib kama jiro noogu salaam ree saaqa dhammaantood star f m soo dhow walaal subax wanaagsan yuusuf bakar asalaamu calaykum Wa- wacale abukar dhagaxley dhagaxley ka waran saaka macalin abukar alxamdulilah waan fiicana walaal alxamdulilah wax dhibaato ah kama jiraan ilaahay roob alaa nasi un baan leenahay haye
alxamdulilah ilaahay abaarta allah naga dulqaado walaalo Aamin.
uman yahay aad baa umahadsan tahay macalin abukar xigaha kala qansinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waa halkee
waan baasa cabdisalaam irbaasa baase ka waran cabdisalaan
waa khayr alxamdulilah bashbash barwaaqa haye nabad baa lagu baryay alxamdulilah dhib ma jiro dhammaan waa la burwaaqaysan yahay aad baa u mahadsan tahay saaxiibkaas umahadsan yahin baase iga soo wacay saaxiib soo dhow waan ku salaamayaa hallo star f m ilaa hadal fadlan fadlan ilaa hadla markaan qodka telefoonka qabto fadlan qodka horaa kasii galo soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم waa halka ku sugantay wacalaykum salaam
بكد وين دوا وفرتون وجر وجر كنت طبعا سوا طبعا ya سوا بنايبل macad waa tahay fartuun uh, howl kale nagu furta iyadana soo dhow walaal magacaaga
waalaikum raxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waa halkee
xasan halkaas si waxoola mandhera mandheera ka warran saaqa soo eh, xoolaha mandheera ka warran
maasha allah alxamdulilah sifican ayaa lagu baris waxdhan majiraan alxamdulilah aad iyo walaa allah naga baxyaan lena kale aad baa mahadsan tahay reer mandheera inkastoo hadalkooda aan maqlay waa mahadsan yihiin saaxiibada kale aan siinaya saaxiib soo dhow magacaaga walaal soo dhowow
والله لو وين دوا waa halkee
ومن ديرا كام دي ماما سوبن وي mamansuuban mandheera hadalkooda aan maqlay dhegeystayaal kale aan maqlinaa jira
الحمد لله من ديرا ما شاء الله وي waa tahay aad baad umahadsan tahay suubanay قد كده بابا كان وين واكو سلام shukran aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhowow Halo, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waa halkee
Haddee u joogto magaalada Masalaan?
masalaani ka warran saaka
Masha Allah, alxamdulilah aad baa loogu waafajistay.
haye Wax dhib islaana mana muuqda intaan soo soosnay. Alxamdulilah, Ilaahay oo maaleynaya.
aad baad umahadsan tahay dhegeystayaas si way mahadsan tahay warkii sideedii subaxnimo maqli doontaan laakiin dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada aan siino suufta weli hadal kama hayo sidoo kale beled xaaba hadal kama hayo meyru hadal kama hayo soo dhow wacalaykum salaam walaale
mista bakad waan ku salaamaya saaxiibow adow iska tahay waa halkee
waxaa weeyo balambala fiere macalin banaanbala ka warran afiire
abow aad baa looga fiican yahay nawaaxigeedaan ku noola meel eedaan mobil qaasatan weliba qoraxi aad baan u fiicannahay dhegdheg soo ma ahan howlaha
wallah walaa macaan aad baa loo fiican yahay sheekin alxamdulilah ree
hadalaynta arrinta arrada waxaa weeye waa la iska kululaaday baclina daanyeer ay dhihi jireen baa karila iyo beryahan aad baan ula yaabanhay waa tahay ree qorraxdii ugu salaam dhegeysan mawliid maxamed shuuriye stuudio labada usigla dhegeysta warkii sideedii subaxnimo ku maadsantay la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari iska fogeyn aan iska bedelin mawjada si wararkii barnaamijyadaasaan kuu dhaafin saaxiib yaal dhegeysan dhammaantiin subax wanaagsan ayaa inii leenahay waa tahay dhegeysan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan saaxiib yaal dhegeystayaal dhammaantiin ah, subax wanaagsan saaka taariikhda waxay ku beegan tahay dhegeystayaal sagaal iyo labaatanka bisha sebtembar ee- ama bisha sagaalaad ee sanada labada kun labaiyo labaatanka maalin dhegeystayaal khamiis ah arrimaha qoyskaad oga barateen barnaamijka khamiis weliba yuusuf bakad halkan si toos ah inugu daadihiyo adigana qayb aad kaga qayb qaadato qeybaha dambe waa markan qaadka telefoonada dhegeystayaashan u furo si fikirkooda arrintada marka qodobkan usoo bandhiga saakan waa mid xasaasi ah waa mid markaas cid waliba ay ka qayb qaadan karto waa mid qof waliba fikirkiisa arrintiisa uu ka dhiiban karo dhegeystayaal kan gabadha ah ama sidoo kale kan ninka ah dhammaan ay ka wada qaadan karaan fikirkoodana sidoo kale saliimka ay ka dhiiban karaan arrin ayaa jirta arrintaas aan saaka rabno markaas inaan isla eegegno isla jeexjeexno dhegeystayaal bal adigana fikirkaada fahankaada bal aan ka eegno waa mid markaas bulshada soomaalida ka dhex jirto waa mid markaas bulshada soomaalida f- faquuqa gudahooda dhexdeeda lagu dhaxayo waa mid markaas aan la ogolaanaynin in cunuga ama wiilka ama dhallinyarada uu meeshaas uusan ku dhowaan karin waa qoys markaasi soomaalida ama qoyska dhaqanka soomaalida ma- miyuu qayb kaga jiraa ma garan kara laakiin soomaalida saaka ama ciddana dhegeysanaysa ayaan saaka arrintaasi bandhigi doonaa haddaba dhalinkaas ama nin- wiilkaasi dhallinyarada meeshaas maxaa loo waxaa loo rabin in uu fiiriyo xitaa haddii uu ku qanco maxaa loogu ogoleen bal cid waliba meeshaas saaka su-aal ay isweydiinaysaa ninka laga hadlaya ama qofka laga hadla waa qofkee ninka dhallinyarada haddii meeshaasi uu fiiriyo mise haddii meeshaasi uu ku qanco mise haddii meeshaasi uu jel- uu jeclaado mise haddii meeshaasi dan ay ka soo gasho mise xiriir mise in qoys uu ka samaysto gabadhaasi maxaa looga horstaagaa maxaa markaasi loo faquqa maxaa markaasi loo canaantaa maxay qabtaa maxaa loogu diidayaa maxaa nin kale oo markaasi reer kale maxaa keli u soo arkay ayada nin reer leh keli maxaa u soo arkay gabadhaasi haddaba gabadhaan ka hadlayna waa gabadha caramalka ah mise gabadha garoobta dhegeystayaal inta arrimahaas dhegeysanaan kusii fogaanin kusii dheeraan markan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay iminka ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelintada safaricom laftaada aada wadata shirkadda maamulka isgaarsiinta dalka ee c a a dhammaan macaamiisha ka doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo weliba macluumaadkiisa isleeyihiin dhegeysi waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaas lagaa doonaya inaad si habsami leh markaas ugu hogaansato si aad ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya in mar mararka qaar laga yaabo in qof markaas dembi gala suga adeegsanaya macluumaadkaada wakhtiga ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar waxaa lagaa doonaya inaa markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yaraya inay di- inay kuu diiwaangeliso laftaada iska hubi oo iska ilaali dadka noocyadaasi fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta laftaada safaricom oo maanta gaar dukaanka kugu dhow ee safaricom ee kugu dhow si aan telefoonkaaga lagaaga xirin wakhtiga ugu dambeys waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun labaiyo labaatanka dhegeysa xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaya in macmiisha ay xaqiijiyaan diiwaangelinta simkaarkooda haddii aad markaasi xaqiijiyo macluumaadkaada waxaa weynaysaa adeegyada muhiimka ee safaricom sida mpesa data bundle iyo waxa la midka ah. intaasi kugu dhicintaasi maanta waxaa xaqiiji macluumaadka laftaada safaricom waxaa lagaa do- baahan yahay keliya kaarkaada aqoonsiga ee loo yaqaana idga ama basaboorka teg maanta dukaanka kugu dhow ee safaricom wakhtiga ugu dambeeya oo shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka ha sugin xilligaasi haddaba xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga dhegeyso sidoo kale adiga ayaa xaqiijin kara macluumaadka simkaarkaaga waxaadna booqanaysaa shabakada www safaricom com accounts kyc safaricom simple transparent honest for you waa hagaag haddee markaasi gabadhan ay tahay in markaasi meesha horeba ay kasoo ay ka dhaq- ay ay- ay rabtay inay nolosha ku qa- ay ku ay wadato laakiin ay meel kale kala aaday maxaa markaas maqalad bay ku leedahay maqalad bay ku leedahay waa may dabcan anaga waxaan dhahnaa gabadha ee, dabcan waxaa ku dhaqi karaa nin kaa weyn mararka qaar waxaan dhahnaa gabdhaha wa- naa waxee waxaa ee, ku dhaqan karaa nin kaa weyn nin kaa weyn baa ku dhaqi karnaa mararka qaar dhahnaa laakiin maxaa gabadha caramalka mise gabadha garoobta ah loo dhehaynin garoob wiil yar dhaqi karto weliba isweydiiseen ilaan gabdhaha iyaga waxyaalo fara badan baa laga hadlay inay markaas takhasus fiican leeyihiin waxbarasho fiican leeyihiin eh, gabadha tayeen leedahay Eh, laga yaaba hal cunuga inay wadato mise single mother iska tahay mise laba cunuga inay wadato laakiin maxaa loo dhahaynin maxay taa dhibka halku ka taagan yahay maxaa loo dhahayn gabadha een, wiilka ayay dhaqi kartaa wiilasha hadda arkayso ayagoo wiil iyo gabar aad arkaysa hadda ayagoo isku cubso dhalinyaro ah gabadhii oo dhalinyaro ah oo markaas weligeed guur asoban wiilkoo dhalinyaro markaas ugu horeyso oo haddana nolosha isku fahmi la'a iska hormaanaya maanta arkayso sanadkiiba hal mar isqabaan isfurayaan iska hormaanayaan laakiin markaad fiiriso maxaa loo- loogu raadinayn wiilka oo la dhehaynin waryaa gabadha la imaato waa diyaar haddii xitaa laba qof ay iska helaan gabadha oo markaas carmalka mise gabadha garoobta ah wiilkii dhalinyarada weligiisa tagaa guur aan soo arkin laga yaaba gabadha inay fahmi karta dhaqi karto ayada marka anaga dabcan waxaan dhahnaa nin weyn kaaweyn baa ku dhaqi karaa laakiin maxaa loo dhahayn garoob kaaweyn baa ku dhaqi kartaa mise gaba- yacni ga- xitaa gabadha garoobta marka wax arag xitaa si walba aad uga weyn tahay laakiin waa gabar markaas kaaweyn maxaa loo dhahay marka gabar kaaweyn baa ku dhaqi kartaa laakiin gabar carmar oo garooba kaaweyn baa ku dhaqi kartaa maxaa loo dhahay dhalin- dhalinyarada maxaa keliya halkaasi farta loogu fiiqa ragga qaar waxay markaasi ka fogaadaan shukaansiga haweenka garoobka ah ee caruurta haysata xitaa kuwa markaasi furiinka soo maray waxayna raadinayaan gabar aan weligeed markaasi guur aan soo marin waxaa jiraan fikrado markaasi qaldan oo markaas lagaga haysto haweenka garoobada ah ee caruurta hay soo dhalay ama caruurta aan dhalin waxaad markaasi moodaa in garoob dabcan garoobnimada ay noqotay wax haweenka lagu liido ama lagu caayo iyadoo dadka qaar ay markaas u arkaan in gabadha ubadka ah ama u- u- u- ugubka ah raalli ahada gabadha ugubka ah ee aan markaasi guur soo marin ay ka qiimo sarrayso midda garoobta ah waxaase la yaab leh in dadka sidaasi u fakaraya ama dabcan dacaayadahaasi haweenka garoobka ah qaar badan ka mid ah ee markaas dadka ay soo barbaarisay oo ay nolol adag markaasi ka soo korisay hooyo garoob ah keligii gabadha hooyada noqotay waxay markaas u sii- u siyaaday darajo waa la socota in gabadha darajo ay haysato gabadha garoobta ah. waa gabarh markaasi macalimad ah waa gabarh wax fahmi karto waxaana markaasi sare u kacay qiimaheeda hooyo keligeed ilmaheeda korsanaysa ka waran waa gabarh markaasi karti ah laga yaabo ninka inuu ku xumeeyo laga yaabo gabarh inay xitaa reerka ama ninkeeda biil uu ku saynin laga yaabo gabarh markaasi karti ah mar gabarh xamaalanayso waa gabarh markaasi doonaysa in labadaada cunug ama halkaas cunug inay korsato u shaqaysanayso dhexa markaas u xiranayso wax walba oo markaas u horaysa nafsadeeda caruurteeda ee ay u helaan nolol fiican oo markaas u qaadato kelinimada hooyanimo iyo weliba aabanimo ee ubadkiiya waxay mooday waxay markaas badan tahay duco ammaan ah dhiirigelin iyo weliba garab istaag imisaa gabar oo maanta garoob ah oo caalamla oo dulman imisaa gabar oo marka aa- aan lagu biilin caruurteeda imisaa gabar oo markaas imaanta suuqa ku jirta oonba uga gadanaysa imisaa iminka caano gadanayaan imisaa markaas suuqayada ku jiraan imisaa xamaalanayaan oo markaas qutulyaanka u raadinayaan intaas waa kartinimadeeda iyo dadnimadeeda si cunugeeda markaas uu hadhow uga- u- markaas u garab qabto maxaa adiga markaas u diidaysa in aad qabqabto duca ugu darto dhiiri- u- haddana dhiirigeliso garab istaagto siyaabo kala duwan ayay markaasi haweeneyda hooyada garoobta u noqon kartaa inay saygeeda kala tegaan ama inuu markaasi ka dhinto dumarka garoobka ah waxay garanayaan sida markaasi loo maareeyo caqabadaha iyo weliba sida ay eh, wacan ee caruurta loo koriyo waxaa laga yaabaa in culeysyada faraha badan weliba qaar ayaa hadda ku dhahayaan haddii gabadha laga dhinta maba la guursado ha guursanin maxaa loo guursanay gabadha ninkiibaaba ka dhintay oo nin bay u baahan tahay oo gabadha inay ara- nolosha sii wadatay rabta maxaa adiga ugu horstaagaysa maxaa kuu geeya cuqaba gale cuqaba hele maxaa gabdhaha nagaha kaaween kuu geeya ma waalatay adoo gabar yar arkaysa canaanta dhici hooyada ka dhici aa- duqa dhinaca ka ordi gabadhi baa ninkii baa la canaananay wiilkii yaraa baa la canaanay gabadhii haddii ma la- ma dhigi gabadha um, iga heer maxay keeneen gabdhihii inay markaasi caruurtii hooyooyinka u dhiibtaan magaalooyinka ay soo galaan kadibna in halkan uga biil ay dabcan biil uga raadiyaan masruuf kadibna hooyadii cuuniga markaasi u dhiibatay ee usii masruufto bal ka war heerka maxaa gaarsiiyey warmaa kooban dabcan warkan kooban lasoo abjarayaa maxaana markaasi anaga ee dabcan markaa bulshada fiiriso dhibkan intuu ka jira oo markaasi loo dafirayaa maxaa markaasi loo liidayaa maxaa loo fogeynayaa gabdhaha gorabaha cubad- ah, dabcan xaq ma laha haweeneyda wax badan ayay markaasi og tahay haddaad ogeen waa gabadha dabcan ninka dhallinyarada maanta garanaynin ama qiimaha markaasi gabadha carmalka ama gabadha garoobta ay leedahay rag baa qaar laga yaaba inay markaasi ay garanayin laga yaaba ninkaas inay gacan qabato fa- ay fahanto bal wax badan ka ogow ninka ay si wacan markaas u u dhaqan karto ninkeeda waxay fahmi waxay fahansan tahay dareensinaysaa afkaartiisa dabcan fi- fiiri waxay markaas way dareemaysaa waa gabar markaas dareen leh waa gabar fahan leh waa gabar khibrad leh waa gabar soo jiidasho leh waa gabar markaas reer soo maray laga yaabaa reerkii hore inuu ku xumaaday waa laga yaabaa reerkii hore inuu nin xun ku noqday waa laga yaabaa in markaas qoyskii gabadha ka- dhinaca kale ninka ka soo jeeda inuu ku xumaaday kadib hadda waxay raadinaysaa inay xasisho degto ay markaasi ku fikirayso in reerkeeda uusan ka burburin mar kale waa gabar markaasi fiirayso meel fog leh hiigsi leh afkaartiisa markaas dhegaysanaysa qiima- qiimaynayso xitaa si walba uga yaraado la nin wa- gabar nin dumar waa ninkeeda un waxaa farxad ay gelinaysaa waxay isku dayaysaa inay farxad geliso raali geliso waxay markaasi ka cerinaysaa iyo wixii weliba ka xun ee markaas ama dhibaato u keeni kara ninkay ka erinanaysaa waa gabar markaasi tababaran waa gabar markaasi garanaysa qaylida iyo buuqa halka uu ka imaan karo halka ay ka dhalan karto waa gabar garan gar- wax walba garan karto sida nolosha markaas ay ku maarayn karto waa gabar fahansan waxyaalaha markaasi ninka uu danqasan uu da- uu danqan karo mise laga yaabo inuu ku buuqi karo ku eh, ku xanuujin karo tani waxay markaasi caawinaysaa inay ninka u noqoto xaas wanaagsan laga yaabo gabadha hadda gabadha ah aniga ma lihi gabadhaha yar halagu- ayaa la guursan ma lihi laakiin waxaan leeyahay gabadhan yar hadda markaasi taagaysa sanka taagayso laga yaaba inay ka fiicnaato boqolkiiba sagaashan laga yaaba gabadha yar sanka taagayso nucnucnays eh, nucnucnayso nucnucnays nucnaysan- nucnuc- waa gabadh yacni isjibi- isjijibinayso mise gabadhan gees marka nooc waliba kaa soo gelayso laga yaaba in halga gabadhan carmalka mise gabadhan garoobta inay hal dhinaca kaa soo gasho oo si wacan markaas ay kula socoto dhaqdhaqaaqaada ee ku dhahda war xabiibi xaaji laakiin tan laga yaaba maxaa iminkaa socoto hore hana wareerinin hadda ka hor ha gawar hana wareerin lagu furay واسقي حياتي قربا tani waxay markaasi kaa caawinaysaa in markaasi wiilka uu helo uu xasili karo fahmi karo in markaasi nolosha macaan tahay oo sidoo kale u xiisi karo ama uu leeyahay war gabilan guurka ila nolosha masidanba laakiin kabar haddii wiilkii yaraa oo hadda nolosha ugu horreysay iyo gabar hadda u horreysay ay markaasi nolosha isku isla qabsadaan isla fahmi waayaan faraha isla galaan haweenayda garoobta uma baahana inay markaasi waqti walba wada qaadata ama wada qaadataan caruurteedii weliba horumarinta nafteeda ee markaasi ku mashquulsanaysa adiga waxay markaasi ku siinaysaa nafaas iyo waqti markaasi kugu filan halka tan kale markaasi mashquul ay kugu furaysa laga yaaba laakiin tani waxay ku mashquulsan tahay caruurtaasi iyo adiga daryeelkaada iyo adiga mashquulkaada iyo weliba dar- da- dabcan daryeelkaada ee ku- markaasi ku mashquulsan tahay sidii wax kaga qaban lahayd halka adigana markaasi fud- dabcan fud- fu- aad heli karto nafaas iyo weliba waqti kugu filan dumarka carmalka laga helaa أول بسم caruurta barbaarinta waa xirfadii asaasiga ahayd oo hooyadii halkiiba ka aas-aasmatay oo halbarteeda la dhigay oo halka markaasi aan ka shalayn doonin waa gabar dhexda u xiratay waa gabar markaasi firfircoon waa gabar dareemi karta ubadka baari- inay markaasi u baari falaan aabbahooda waa gabar og markaasi in ay mar weliba ay dareensiso aabbinimada halka kuwa kale ee markaasi laga yaaba in xitaa aan laga yaaba cuniga aaba ka hoos qaadi karin ay kugu soo boyso laakiin tani waxay ku dareensiinaysaa aabbinimada waxay markaasi kaaga ayadii caruurteeda aad kaaga agdhowaanayaan bal ka waran sida bini aadamku ugu kala wanaagsan yihiin xirfadaha kale ee nolosha ayay markaasi ugu kala fiican yihiin ubadka barbaarinta nin baa laga yaabaa in xarfadiisa maanta guri dhis ay ku fiican tahay nin baa laga yaabaa in wax kale uu ku fiican yahay nin baa laga yaabaa in markaas kabacase inuu ku fiican yahay nin baa laga yaabaa markaas in injineernimo uu ku fiican yahay nin baa laga yaabaa inuu saxaafadda uu ku fiican yahay nin baa laga yaabaa qalabka markaas idaacadda ay ku hasho inuu ku fiican yahay nin baa laga yaabaa in jikada uu ku fiican wax waliba qof waliba inay ku kala fiican yihiin laakiin ma la socota in gabadha caramalka ayada markaas ay ku fiican tahay ubadka barbaarinteeda waa halkaan laga soo geli karin waa halkay ku fiican tahay waa halka markaas ninka ay ka dhisi karto hooyada garoobta ah waxay markaas khibrad u leedahay carur barbaarinta tani waxay markaas caawinaysaa inay si wacan markaas u qorshayso nolosha qoyska gabar qaado nolosh- no- dabcan gabar qaado noloshaada qo- qorshayn karto qaado gabar markaas noloshaada qorshaha markaas kaalinta koowaad ka dhigi karto gabar qorshaha markaas fahansan nolosha waxay tahay gabar noloshaada dhammaan wada qorshayn karto mustaqbalka dambe ilaa jiilka fog ee soo socda dhegeysa caruurtaada ka gaari karaan gabar markaas aan kaa ag fogaan karin aad heli karto no- nolosha in mar xubaan ay kaala dhisto dhegeysta inay ku faahanto in nolosha kula qayb qaadato in caruurta markaas kula koriso yaa laga helaa gabar markaas ku fahansiin karto waxaad tahay adiga gabar markaas dareenkeeda dhammaan adiga kuu soo jeedin karto afkaartaada dhegaysan karto ku farxad gelin karto kuna naxariisan karto kuna caawin karto sidoo kale qoyskaada ka aan markaas ka ag fogaanaynin oo markaas ku ku qiimaynayso khibraddeeda ugu imow taladeeda ugu imow naxariisteeda ugu imow kartinimadeeda ugu imow samafalkeeda ugu imow waa gabadha caramalka garoobta waa gabar ammaantii dhan isku aruursatay laakiin laga yaabaa ninka meel dhow inuu kaga soo baxay oo kaga soo booday laakiin ha iscilinaan leeyahay waan wakhtigiin wuu soo socdaa gabdho badan oo garoobaa jiraan saaka barnaamijka loogu talagalay in markaas dhegaystaan oo laga yaabaa in qaarkood inay jibsan yihiin laga yaabaa in markaas nolosha laga yaabaa inay iska liidaan ama inay markaas nolosha nacdo laakiin noloshaada maxaa ku nacaysaa qoyski waa tii ilaahay kuugu talagalay laga yaabaa in markaas kheyr ama faa'iido ay kuugu ay kuugu ahayd kala tegaada ninkaada in ninkaada markaas ilaahay uu kaa awfsaday wax walba iskugu dar in ninkaada aaweyso waxaasoo dhan adiga markaas ha ka murg- ha ka murgin oo ha ka welwelin ha ka shallaaynin noloshaada hore usii soco wax wanaagsan oo heli karta oo dadaal oo noloshaada tayee si markaasi tan dambe aad u tayayso dhegayste haweeneyda garoobta dhaqaale ahaan waxay markaasi waa tan lagu ammaano way fahmaysaa ninka markay maalinta ka jajaban tahay ay ka yara xun tahay iyo marka masruufka lasoo waayo gaaru fahmi karto oo laga yaaba in markaas intay xanaaqi leed ayadaba laakiin way kuu dhoola cadaynayso way ku fahmaysaa waxay ku leeda xabiibi dhib ma laha insha allah waa la qayrayaa waa laga gudbayaa laguma waaray bay ku leedahay halkaas naxariis halkaasi ka gelaysaa ninka kadibna uu kasii soconaya wuxuu leeyahay war tani intay kaaga soo dhacday jannagashadan maxay ahayd haweeneyda garoobta hay dhaqaale ahaan waa qof markaas mas-uul ah dukaamaysiga nafteeda waxay markaas ka jeceshahay inay caruurteeda u iibiso iyo ninkeeda sayigeeda waxay markaas u baahan yihiin ama ay u- ay aad u xiiseynayaan nafteeda waxay la kala kala hor kama hormarayso intay wadaadka guriga u joogo caruurtaas yar guriga u joogaan waxay markaas badbaadinaysaa naftooda waxay markaas jecelyihiin waxay jecel yihiin u karinaysaa waxay markaas danaynayaan ay xiiseynayaan u karinaysaa waxay jecel yihiin markaas u qabanaysaa waa gabar markaas dhaqaalaha ninka ku dhibaynin laakiin waxay markaas heer ku gaartay lagu ammaana in markaas ay u tashi- tashiil ee xoolihii markaas u yaryarayso ninka ilaa heer markaas barwaaqo ay ka gaaro waa gabar fikir leh waa gabar markaas mustaqbal fog markaas raadinayso waa gabar waxay raadinaysaa in heerkan ay ku jirta ay ka baxdo ilaa heerkan ay ka gaaraan ayada ninkeeda ama wadaadkeeda caruurteeda dhegaystayaal waa gabar markaas mahmahanayso hor kale waa gabar intaas laga yaaba in ayuu ta gasho si caruurtaas iyo ninkeeda ku hormariso waa gabar laga yaaba in lacagtaas ay dhurayso si markaas blood ay u gadato mise guryo horle ay u dhistaan بسم الله bal ka faran bal ka waran gabadha saa u fikirayso ilaa markaas ay ka xasishay ka degta nafsadeeda ka xasisho waxay markaas horumarinaysaa nafsadeeda waxay horumarinaysaa nafsada caruurteeda iyo tan ninkeega laakiin de gabadha yar ma laga helaa ma laga yaabaa gabadh yar markay dhaqaale fahmi weyso inay ma fahmayso kuma dhahayso maxaa kugu dhacay waxay ku leedahay cajislow baa tahay ma shaqaysanaysid ha i wareerinin sidan baa tahay aa ani ma- ani guri buraaqaysan baan kasoo tegay guri laga jecel aan kasoo tegay guri cunno laga siinaan kasoo tegay guri dharka laga dhaqaan kasoo tegay war guriga haddee ma jo- adeer guriga ma joogi lahayd guriga masumaa kasoo bixeen oo halka ma du- ma duqda iyo duqa ag fadhin lahayd duuqa duqa ilaahay baa oobsan lahaa marka adiga yaa halkee fariisanaysa marka ma gabdhihii walaalaha horeerahii qabeen wiilishin baa adag fariisanaysa haddana gurigaas maad ka soo bixi laheen sumaad guursan laheen maxay marka buuqan iyo qaylidan wax baan ka cuni jiray dhar baa lii dhaqi jiray sidan ba waa lii jecla oo hadda meel lagaa jecela joogta adeer ay marka tafsiirso oo tabs- aad marka tartiibso oo gabdhaha markaas ayagana garoobaha oo ay markaas ayagana gabdhaha kale wax baraan nolosha baraan fahansiiyaan arrimahaas aystaanka barnaamijka diiradda ku saaree dhegeystayaa waxyaala fara badan oo qurux badan waynoo soo socdaan hayga fogaan hayga dheeraan dhegeystayaal fariimana qaar whatsappkan ku arkaya laakiin dhib ma laha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaya weliba duqeyada markaasi khubarada ama dadka markaasi wax badan fahansan ayaa markaasi jecelaya saaka in arrintan noo qaada dhigaan noo fahansiiyaan waxa dhibaatada markaasi ka hor taagan haddiiba la yiri nin dabcan nin kaamin baa gabadha dhaqi karaa maxaa loo dhahan garoo markaas wax soo aragtay ayaa wiilka dhaqi kartaa gabar markaas waa fahmi karta haddeeba astaamahan iyo quruxdan iyo weliba ammaanta faraha badan aan shaaka sheega eebel leedahay maxaa markaasi loo dida adeer maxaa markaasi ka hor dabcan ciilaya maxaa markaasi lagu arkay maxay qoysaska u jecleen in markaas wiil dhallinyaro ah gabadhan carmalka garoobta inuu markaas nolosha ula qaybsado maxaa u diidaya haddii la dhahay nin weyn baa gabar dhaqi karaa maxaa loo loo dhihin garoob baa wiil yar dhaqi kartaa haddiiba astaamaha leedahay ku fahmi karto ku dhaqi karto inkastoo laakiin gabdhaha ayagana ay kala yihiin tuu laga yaabaa buuqeeda qaylida in lagu fure isla aniga waaye waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib aan dhegeysan dhammaantiin wax wanaagsan qaybaha dambe barnaamijka sidai caadada inoo ahayd eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan yuusuf bagada barnaamijka daadihinaya saaxib yaal dhegeysta hayga fogana hayga dheeraanna warkii ayaan wada dhegeysan doonaa hadduu ibar raalli ka noqdo laakiin iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom iminkan tuniko waxaan ku leenahay shirkadda isgaarsiinta safaricom macaamiisha waxay malim waxay markaasi laleeyahay kama dambeeya waxyaalaha markaas ugu dambeeya usoo saarta macaamiisha shirkadda safaricom macaamiisheeda xitaa garab siinaysa xilli weliba dhegeysa shirkadda waxay markaas ku leedahay adeega tuniko waa ka faa'iidayso dhaqan ha ku noqoto inaa mar weliba markaad koobkaada gaxwaha gax kaskinayso in markaas dad dhibaataysan duruufaysan ay jiraan bal dadkaasi wac oo la xiriir saaka yihiin xaaladooda adigoo lacag yar markaasi kaa bixi karta xidig afar afar afar gees adigaa u riyaaqi doona waxyaalaha kaasi kugu talagashay safaricom markaad qaracdo waxaad dib ugu dhifanaysaa minutes dhiilis waxaa loo yaqaano wicitaankana xadidnayn soddon daqiiqo oo waana toban shilin keliya wicitaankana xadidnayn hal saac waa labaatan shilin keliya yiriba kireedho dhabodhabo daqiiqadaas waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan isgaarsiinta daqiiqadaas waxaa la xisaabinaya isla markaa aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad daqiiqadahaasi intaysan kaa lumin kaarka laba jibaarka ee loo yaqaano kareedho dhabodhabo oo helaysa markaad iibsata kaarka adigoo qaraaca xidig afar afar afar gees oo helaysa boqolkiiba toddobaatan iyo weliba boqolkii laba boqol bulshada soomaalida oo ka markaasi kale inta badan waa bulshada oo qorida markaasi ku yarta marka dhegeyste shirkadda safarku waxay kuleeda fursadan ha iska beeldarayno hadal maanta bad asxaabta waxaan leeyahay fursadahan qaata oo la jahan qaada safarka waxay kuleeda waqti badan hadal oo farinta gaaban asxaabtada hiladaada qaraabadaada qoysaskaada u dir si aad oola jahan qaada dhegeysa fursadan waa mid markaas loogu talagalay si markaas uga faa'iidaystaan xidig afar afar afar afar gees soomaalida oo bulsho markaas afku wax isugu gudbiso marka loo barbarayo qoraalada oo waxaan markaas jecinayna meel iskugu nimano telefoonka ku wada hadlan wada sheekaysano dhegeystayaal maxaa adiga markaasi kuu diidaa qofkii markaasi kaa fogaa inaad markaasi wada sheekaystaan telefoonka isku marinabsaan ayadoo qiimo yar markaasi ee kuugu talagashay shirkadda waxaa luu leeyahy waqti badan hadal lacag yarna ku hadal safaricom dhegeysta fursadan waxay markaasi siinaysaa bulshada si markaas ay qayb qaataan dunida markaas waa inaad dabcan la jahan qaada dhegeyste sida bulshada kale ee kenyaanka ay markaasi uga faa'iidaystaan shirkadda safaricom adiga marka maxaa kuu diidaya maanta baqaraa xidig afar afar afar gees dhegeysa haddaba siimkarka aad wata dhegeysa ma diiwaan gashan yahay marajasi garaysan yahay saaxib haddaba waxaa ku shukansata hawaayin haddaa carmar tahay iminkan iska diiwaangeli telefoonkaada gawaranimo iyo telefoon laana isku darsanin kaftan intaas iga tahay shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay iminka ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada maamulka isgaarsiinta dalka si ay yahay dhammaan macaamiisha ka doonaysaa in macluumaadka xaqiijiyaan in la hubsado in qof waliba nambarkiisa waliba macluumaadka isleeyihiin dhegeys waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaasi lagaa doonaya inaad si habsami leh markaas ugu hogaansato sidaad markaas ugu raaxaysan lahayd adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaaba in qof markaasi dembiga laga yaaba inuu adeegsado macluumaadkaada waqti ugu dambeysa waa shan iyo tobanka oktoobar sanada labada kun labiyo labaatanka dhegeysta shan iyo tobanka ayaa ugu dambeysa saaxiib shan iyo tobanka bisha soo socota ayaa ugu dambeysa oktoobar labada kun labiyo labaatanka waxaa lagaa doonaya inaad markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yaray inaad markaasi diiwaangeliso laftaada iska hubiyo oo iska ilaaliyo jac iska dheh noocii kusoo gelin fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta laftaada safaricom ama simkarkaada maanta dukaanka kugu dhawey safaricom teg oo markaasi xaqiijiya si markaasi lagaaga hubiyo waqti ugu dambeysa waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka dhegeysa xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa markaasi kaa doonaysa macaamiisha ay markaasi xaqiijiyaan diiwaangelinta la simkarkooda haddii aadan xaqiijin macluumaadkaada waxaad u- waxa- waxaad weynaysaa adeegyada muhiimka ee safaricom sida empesa data bundle iyo waxyaalaha fariimaha gaaban iyo weliba wicitaanka intay taasi kugu dhicin maantaba xaqiiji macluumaadka lafta safaricom shan iyo tobanka bisha ayaa ugu dambeysa soo socota octoobar labada kun labaiyo labaatanka teg maanta dukaanka kugu dhow iska hubi waqtiga ugu dambeysa waa shan iyo tobanka oktoobar aan kugu celiya shan iyo tobanka oktoobar ay ugu dambeysa bisha soo socoto ha sugin xilligaasi ee haddaba xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga dhegeysa sidoo kale adiga ha xaqiijin karta macluumaadkaaga simkaarkaaga waxaad markaasi booqanaysaa shabakadda ama te waxaad qaraacaysaa www safaricom com account k y c waa www safaricom com account k y c safaricom simple transparent honest for you املأ قلبي قرآن aad dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka qoybar saaka diiradda ku saaranay haddii nin kaaweyn uu gabadha dhaqi karo maxaa markaasi loo waaya ama la- dabcan oraah markaasi karo dhihi karto mxa- gara- dabcan garoob kaaweyn mise garoob markaasi waayo arag ayaa dhaqi karta wiilka dhallinyarada ah بسم الله maxay markaasi loo fuqiqaa waxaa jira fikrado markaasi qaldan oo looga hayso haweenka garoobada ah iyo carruurta markaasi soo dhalay iyo weliba kuwa aanal waxay markaasi moodaan in garoobnimada ay noqotay wax markaasi haweenka lagu liido ama lagu cayo iyadoo dadka qaar ay markaas u arkaan in gabadha markaas ubadka ay aan guurka marin ay ka qiimo sarraysa midda garoobta ah waxaase la yaab leh in dadka sidaasi u fakaraya ama daacadadaasi haweenka garoobaha qaar badan ee ka mid ah dadkaasi ay soo barbaarisay oo ay markaasi nolol adag ku soo korisay hooyo garoob ah keligeeda dhibaato fara badan la soo martay carruurtooda si heer markaasi u gaaraan kadib markii ninkii u tacadiyey ninkii dhibaato kula kacay gabdhaha hooyada noqotay waxay markaas u- u- u ziyaaday darajo waxay sare u qaaday qiimaheeda hooyo keligeed markaas ilmaheeda korinayso u shaqaynayso dhexda u xiratay wax weliba markaas u horaysa nafsadeeda si caruurteeda ay u helaan nolol fiican oo ay markaasi ku qaadan karto kelinimada hooyadnimo iyo weliba aabanimada ubadka waxay markaasi moodaa ama markaasi u- dabcan ubadkeeda si ay kaalin wan- markaasi weyn u gaarsiiso waa hooyo markaasi garooba fikirayso hooyo markaasi waayo arag ah wax badanna og laakiin markay nolol markaasi k- kale la yeelato eh, la hubaa in wax badan ay ka qaban karto waa gabar garoob oo markaasi mu- mudan duco waa gabar markaasi mudan dhiirigelin iyo weliba garab istaag siyaabo kala duwan ayay markaasi haweeneyda hooyo garab u noqota u noqon kartaa inay markaas saygeeda kala tegaan ama in markaas isku dhaca ama inay isku dhacaan ama kala tegka xoogan ay soo garto ama ninkiiba uu ka dhinto dumarka garoobada ah waxay markaasi garanayaan sida markaasi loo maariyo caqabadaha yuula sida wacan ee carruurta loo koriyo faa'iidada markaasi ay ku leedahay haweeneydu wax badan ayaa markaasi ninka ay si wacan u dhaqan kartaa u qaban kartaa ninkeeda u garab istaagi kartaa wax badan fahansiin kartaa ona markaasi guriga fahansiin kartaa wuxuu guriga qoyska uu markaasi ka macnaysan yahay dareensiin kartaa dareemi kartaa afkaartiisana markaasi tixgelin kartaa dhegaysan kartaa war farxad la gelin kartaa wayna farxad gelin kartaa war farxadna dhegtiisa ugu sheegi kartaa gabadha waqtigeed laakiin tan garoobta ah ama gabadha carmalka ah waaba gabar farxad mar weliba ka kooban waa gabar markaasi raaliya ah waa gabar markaas laisku sheeg waa gabar dhagan nugul waa gabar aan fogaanaynin waa gabar ninkeeda ka dambaynayso waxay markaasi ka caraysiisa mama tusaysa ninkeeda waxayse gelinaysa waqti weliba waxay fahansinaysaa in markaasi awoodda guriga ay gacantiisa ku jirto ilaa heer markaas uu isku filaanshow ka gaaro tani waxay markaasi caawinaysaa in ninka uu noqoto nin markaasi xaas wanaagsan ilaa marka dambe uu laga dareemo daankiisa ninka ama wiilka yar markuu guursada gabadhaas laga dareemo daanka markuu socdo laga dareemo labiskiisa laga dareemo xaragadiisa laga dareemo yaa ka dambeeya waa gabadha carmarka ee garoobta oo shalay markaasi la foodeynaya oo laa gabar weyn buu guursaday gabar carmar buu guursaday gabar ilma haysatuu guursaday maxaa adiga kaa galay bal adiga ha guursadee maxaa kaa galay maxaa dan kaaga dhigay maxaa mashquul oo iskaga dhigaysaa wax aan tabartaada ahayn dantaada ahayn maxaad u gelaysaa bal isweyda adiga haweeneyda garoobta uma baahna inay wakhti walba wada qaadataan waa fiiri wakhti badan bay ku siinaysaa waa gabadha carmalka halka tan kale ay wakhti ku siinaynin caruurteeda weliba horumarinta ninkeeda ay mar weliba ku dadaalaysaa ku mashquulsan tahay adigana wakhti ay ku siinaysaa nafaas ay wakhti badan markaas aad kugu filan oo noloshaada ku qabsan karto ku horumarin karto reerkaas ku horumarin karto way kula socosi wakhti walba kula so- ee kula socotaa waxay ku leedahay xaaji xabiibi adeer soo dhawow kan kaale kan kuus waa gabar markaasi baaryal waa gabar fahansan waa gabar nolosha soo martay ma doonayso nolosha mar kale inay ka khasarta ka xumaato markaas gabadhahan yar beriyaha sanka naga gelinaysaan oo kibirka badan oo marka la hadashaba sanka kaa geli marka la hadashaba iska bategi markaasha albaabka iska xiran markaas anaa maxaa dhacay aa ay wereerin aniga meel iga jecel aan kasoo tegay meel san baan kasoo tegay meel san san oo meesha adar ma joogi leh caruur baarbaarinta waa dhanka xirfadda kale oo aan la iska soo gaari karin hooyada markaas ay ku kala tartamaan haddii halkaas lagaa dhisa ka waran caruurtii barbaarintooda aas-aaska halka hooyada ay ka qabanayso dhabarka ah waa hooyada halkaa kaa dhisan sida markaas bini aadamku uu markaas u kala wanaagsan yahay u kala xirfad kala duwan yahay nolosha waxay markaas ku fiican yihiin hooyada markaas canumarka ubadka barbaarinta ah halkaas kaa dhisaysa waxaad dareensiinaysa ama ku dareensiinaysa ubadkaasi sida uu ku tixgelinayo ubadkaasi si waxbarashada ugu fiican yahay ubadka sida markaasi adiga ay kaaga ku hadal maqlayaan waxay ku dareensiinaysaa sida caruurtaada adiga ku jecelaadaan ama ay ku jecel yihiin dhegeystayaal waxay markaasi caruurta laga dareemaya sida aabbaha uga dambeeyaan sida markaasi aabbaha loogu cabsiiyo hooyada garoobta loogu imaada sax khibrad ayaa dabcan u leedahay caruurteeda iyo caruurta markaasi ninkay u dhalayso laguma gaari karo waa gabar tallaabsatay wax lagama qaban karo tani waxay markaasi caawinaysaa inay si wacan markaasi qorashaha nolosha markaasi ay kaaga dhisto halkaasi ayada waa dabcan waa meel aan laga soo geli karin gabadha laakiin aniga dhibaataana haysataa oo hasha dhibkana haysato waxay weeyaan gabar gaban weyn buu guursaday gabar calmar buu guursaday gabar sidaan buu guursaday maxaa sidan u qoba hele sida maxaa kugu dhacay cunugiiba ninkii wiilkii habaar baa laga hoos ka horma wiilkaa fariisan oo xasili laakiin haddii la ilaa hooyo soo dhowow mar kale guurkaa iska duminina wiilkaa wiilkayga hooyo qarab qabo wax fahansii u naxariiso hooyo wax isla qabta adeer saan sameeya waxaad ilis oran lahaa gabdhihiina markaas dhiirigelin bay noqon lahaayeenoo ay markaas nolosha way wanaagsanaan wici lahayen laakiin waxaa arkaysa gabar dulman waxaa arkaysa gabar nafsadeeda la dulmiyey waxaa arkaysa gabar ayada nafsadeeda markaas lagu ciyaaray waxaa arkaysa gabar gurigeeda laga fejistay waxaa arkaysa gabar carruurtooda laga qaatay waxaa arkaysa gabar badan oo dulman oo ciilan waxaa arkaysa gabar ninkeeda lagu diray waxaa arkaysa qoyska inay ninka ay markaas ka fadhi weysay gabadha waxyaala fara badan baa isku mirar qaar isbiirsanayaan oo markaasna u keenaysa gabadha inay iska tagtaba halka kuwa kalena ayagana shaydhaamo ay yihiinba halka kuwa kalena ayadana ay reerka inay dumiyaanba ay kaga dhagan tahay ninkeeda ma dhaqanayso oo ma sabansabanayso oo horumar ma doonayso inay gaarsiiso oo ma doonayso in nolosha markaasi ay iska burburiso oo dabcan raali ahada in nolosha markaasi inay meel herisana ay ka gaarso waxay keliya markaasi ayada kuwa ay iska maxaa aniga ugu horeysa naaga la furay ay wareerin dagaal inta qac inta wax ka tuur inta ku dhufo inta ka dhac war suug war sumaya bosha laga qabo markaa laga qabo maadeer waxba haweeney garoob ah dhaqaalaha udaa haddana laguma soo gaarayo waa gabar markaas wax fahamsan waa gabar mas-uul ah waa gabar markay tukaamaysiga aado nafsadeeda kama bilaabayso waxay ka bilaabaysaa tan carruurta tan ninkeeda way labisaysaa way u naxariisanaysaa oo cunto wacan bay u karinaysaa oona way nafaqaysanaysaa oo halkaasay ku rabanaysa oo markaas waa laga garan geshinkiisa laga garan waxaa la dhihi jiray war ninka geshinkiisa ka arkaya waa maya waa saxa weliba marka dhallinyarada arooska ay galaan marka laba bil ay joogaan oo la arko markii magaalada war ninkan waryaama guursatay waxaa laga garano geshinkiisa laga garan leeyahay nafteeda waxay markaas u horumarinaysaa waliba danta ninkeeda caruurteeda u ah waxeeda way dambaysiinaysaa waa gabar wax waliba dhaqaalaha ku takhasustay oo wax waliba way fahmaysaa markuu markay ka ninkeeda wejigeeda ka aragto ay ka jajaban tahay ma wareerinayso xukle xaaji way imaanaysaa hawalwalin kurbada iska ilaali xanuun bay kuu keeni maya waa la heli waxaan waa laga bixi ha kurboonin ha isciinin fariiso anagaa kuu baahan aniga caruurta insha allah way imaanayaan bal ka waran ninkasaa la yiri bal ka waran ninkaasi ninkaa horumar ma gaaro mise ma gaarin adeer horumarkaas waxaa gaarsiin karaa leeya gabdhaha garoobada hooyada garoobka ah waxay meel waliba u martaa ooy wax waliba u hurtaa ubadkeeda iyo ninkeeda iyadoo aan waxba markaasi garab ah ka helin cid kale tani waxay markaasi ku tusinaysaa kartideeda sida ugu markaasi iskugu filan tahay weliba haddii adiga ay wax kugu dhacaan inay markaasi reerka ku filanaan karto waa gabar isku filan isku filan weliga haddaa maqasho taas isku filan haddaa maqasho isku filan wataas haddaa maqasho haddaba ha ku qaldina isku filanta waa la kala leeyahay isku filanta gabadha caramalka garoobtaa leh aan ka maqlin qof kaloo leeyahay isku filan maya lagama lagama maqli karo isku filan gabdhaha garoobada keli baa leh waa gabar isku filan waa gabar barfuumkeeda maasha allah waa gabar cilaankeeda saaran waa gabar dhowlo cadeynteeda badan waa gabar ilkahay dhalaalayaan waa gabar maasha allah si fiican u subkanayso isku filan baa la yidhaha taas haweeneyda laakiin halkan waxaa laleeyahay haweeneyda goroobta xukuumadda degdowta kuguurka way iska ilaalisaa inay markaas ku fudaato qof aysan iska kal dabcan isku qalmin oo hadhow qayle ka imaan karta buuq ka imaan karta dhibaato kale kal kala imaan karta niyijab bay ka fogaataa marka kale ogow waa gabar markaas xeerad dheer waa gabar maskax weyn leh waa gabar markaas aan rabin in meel kale looga soo bodo way taxadiraysaa way tirtirsanaysaa waxay leedahay marka hore meel qalad fudud ku- fudaad ku gashay meel inaa fiirsataa haweeney garoob ah kuma degdegto guurka waa inay iska ilaalisaa inay markaas ku fudaato qofka aysan iska markaas u qalmin ama ubadkeeda aan markaas u wanaagsanayn haddii ay hesho nin wanaagsan way ilaashataa reerkeeda waxayna ka fogaataa wax kasta oo la bur- reerkeeda ka burburin karo waxay garanaysaa mas-uuliyaddeeda weyn ee ka- ee markaas ku dadaasha in kaalinteeda hooyanimo kaalinteeda xaasnimo ay ka dhalan karto ama ka soo bixi karto waxay soo baratay sida markaas loo xaliyay khilaafaadka qoyska waxay aragtay sida qaabka loo khilaaf khilaafka markuu soo galo qoyska loo xallin karo waxay aragtay qaabka ninkan markaas looga raalli lo- looga raalli noqon karo waxay garanaysaa raalli ahaanshuhu halkay ka imaan karto waxay garanaysaa meesha ay dhibka ka imaan karto waxay durba noqonaysaa inay baloogorayso waxay noqonaysaa inay meeshii dadaba ay cufto ay waxba ka soo bixi karin yaa laga helaa waa gabadha isku filanta mar kale yaa maqlin gabar yacni garoob yaa maqlin gabadha isku filantaan saaka ka hadlayna magac waaba ka bedelo saaka garoob mama loogu yeeri karo he waa gabadh isku filana loo bixina saaka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan laakiin waxaan saaka isweydiinayno ayaa ah maxaa markaas loo fooquqaa maxaa markaas loo dhibaateeya maxaa markaas reer kale markay gelayso dhibaato fara badan ay u maraan maxaa labada qof iskan isku isku qanacsan ee isku raalli isku ah loo dhex gelaya bal isweydi laakiin hasha kale oo saakan raba in layga jahri bixiyo waxaa weeyaan waxaa laleeyahay gabdhaha nin kaaweyn baa ku dhaqi karaa abbaayo guursay ku leeyihiin nin kaaweyn baa ku dhaqi karaa guurso laakiin maxaa loo arki waayey ama maxaasan loo sheegin mise maxaa dabcan loogu dadaalin in la dhaho war gabar garoob oo carmar baa ku dhaqi kartaaye gal ayaga wax ma dhaqi karaan ayagoo sifooyinka dhammaana saaka soo sheegaya eeba qaateen wax baharin aysan jirinba qiimaha sharaftaasi karaamada ayba qaateen aruursadeen waxbaba aysan reebin yaa haddana la leeyahay la dhibaataysanaya la fuquuqaya la bahdilaya oo leema gabarba gabaroo baad guursatay ninka dhallinyarada hadduu ayaga isfahmeen gabadha ay asaga is wadi karaan is ilaalin karaan laakiin maxaa loo dhehaynin gabar garoob baad ku yacni ku wadi kartaa mise carwal camar carmal baa wadi kartaa mise ku wadi kartaa maxaa loo dhehaynin وهدنا مدى maxaa loo niyajabinaya maxaa uusan haddana loo guursan karin nin dhalinyaro muxuu u guursan karin gabar car- g- garoob ah maxay tahay waxa ay loo diidayo maxaa tahay waxa markaas ay ka hor imaanayo bal aniga iga jahil bixiyo waxba ma kama fahamsanaya bal aniga haliga jahil bixiyo dadkana ka jahil bixiyo dadkii aaw duqeydii wax garadkii aawe daawud baryaan hadalkiisa ma maqlin inuu safar aado in kale ma garan garan karo mise qadkii buu kari la'yaho uu ku rafaadsan yahay hadalkiisa baryaan ma maqlin xuseen bulaxwa asagana bal arrintan ha loo jilciyo bal arrimahan sida ay laisku qabansiin karo loo fududayn karo waa qaabke waa nidaamke eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada dhegeystaha qaadka telefoonada iminka siinaya waktigooda la gaaray hadal badan hanima bulsho adar soo dhawow waa kaas
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين فليرو soo dhawow
أبو أنقول هاي ساك شو عندنا كل عضين هاد نوبة
abba waa iga mudan yihiin xitaa asbuuca soo socdana waan ugu dari rabaa
ساك برنامج عاد قشي وامد وين ما فيلني من هرتي وإمام saaka dabcan gabdho fara badan waxaan rabaa inay maanta qada si fiican u karsadaan inay raaxad dareemaan baan rabaa
ما عاوب يسموها isku filan
وفيلن آه.
waa waa gabar garoo ma arkin oo isku filan weli ma ark
ولا ما أصدق ما عبد هلنا aad iyo aad huseynow
أبو huseen anigu waxaan dhahnaa eh, nin kaaweyn baa ku dhaqi karaa sax أيه laakiin anaga maxaan u dhihin garoob kaaweyn ama garoob carmal ah ama gabar carmal baa ku dhaqi kartaa ama wiilka dhaqi kartaa maxaan u dhihin
وين ما عاد مقلن هرتي ani weli ma maqlin iniga mana jirta laakiin sababta maxay tahay
وحاوي Eh,
هرتي رجلي بالعنت اسمه فكرت معها haye
meel ay joogto bilcaanta mas-uul baa lagay haye
tii la dhalay iyo midda la qabo garoobna waxay ku imaatay garoob ma dhihi jiri istakfurullah ka noqde isku filan isku filan ah
Eh, waxay ku imaatay horta duniyahu dadka baadiye iyo beled buu kalahaa haye
gabadhii marka baadiyaha joogto waxaan garoobaha oo dhanba baadiye unbayba ka imaadeenba iyo wax u dhadhow haye
dadkiina wuxuu iska noqday adi dhinac magaalada loo batay oo tuulooyin baa la degdegay oo cambuulo si loogu qaqaadanaya adi dadkii baadiyaha wuuba kasoo dhammaanaya haye
marka gabadhan markaad guursato waxaa lagu dhihi eh, guri u dhis haye
mar horena hooyadeed baa aqal samayn jirtay Mhm.
adi waxaad la imaan jirtay oo bihi iyo alaabti laga maaragtay lagu dhaqanayo iyo waxaasaad la imaan jirtay haye
marka doortay waxay ku dhahayn guri u dhis
marka guri gurigii baad dhisi Aha, magaalo lama qabsan karto gabadhi haye
magaalo waxaa laga isticmaala waad aragtay haye
geeli lasoo maalayo iyo loodii iyo arigii dhex galaayo lasoo maalayo meesha ma joogaan haye
caana korkaa wax lagu cadaysanaya haye
siday lasoo maalayo hasha lasoo maalayo hadii la waayo dukaan laga soo adeeganayo xataa jabaati ma karsan karto canjeera ma karsan karto magaalo hala geeya maxaa marka maxaa iska maxaa iska soo gala marka eh, magaalo iyo jabatigan iyo waxaa sheegaysa iyo caran- eh, garoobnimada maxaa iska soo gala
waxaa isku soo daray Ah, dantaadii bay qabsan waan marka waa la furayaa leedahay hadda danta haday qabsan wayso oo ilmihii had iyo jeeb waxbaba ay u karin karin La- gabadha inay wax barato sooma ahan oo waqti la siiyo oo dadka ehla kale loo yeero in wax la tuso oo la qabto oo la garab qabto oo wax ma- saana loo sameeyaa gabadhi wax waa la baraa xitaa kuwa markaa magaalooyinka laga keenayo oo nairobi la keenayo dad baa loo sameeyaa isbuuc bil dhan bay la joogaan si wax loo tuso sida mashiinta oo d- nairobi oo kale hadda gaas baa wax lagu karsadaa ma garata ah xaggan waxaa dhuxul iyo waxaa lagu karsadaa qoryo nacamtum billah gaaskan gabadha waxaa laga yaaba inayba aqaanin waa la bari marka ma- gabadh hadday gaas aqaan marka waa la furi miya
maye markii horta danta wax- eh, geed wax markii lasoo bari lahaa waxaa waaye waa markay ciddooda joogto aabaheed iyo aadeed iyo ag joogtaa wax la baraa oo ay- Waan- weli ay reer waan garta taas waan kasoo gum laakiin maxaa gabdhaha carmalka wiilasha dhallinyarada loogu darin su-aashaas bal haddana waxaan loogu darayn Ah,
fikradda iyada ay wadatay cunugu ku beeri mustaqbalkii buu hilmaami oo hadday gabadhi tabarbaran tahay gabadhi ay gabar wanaagsan ay tahay gabadhi ay fikrad leedahay gabadhi wax ay soo korinayso marka maxaa loogu diinaya iniga wiilka inay wax fahansiiso aaba gabar maxalimada Naag la ehe fura fa- naag la fura fadhi uma yaala ma maqashar haye
ninkii furana falkiisa ku noqoy haye
haddii la furo horta ma fadhinayso haye
dhaqankii ee lagu dhaqanayo ama hooyadeed ay soo maraysana way ka baxday may horta maxaa diidaya in lagu daro gabadh maxaa diidaya horta
waxaa waxaa loo diidayaa Ah,
wiilka waa wiil yara hor ujeeda haye maxaa iyada horjeed maaha
iyo maxay hor ujeeda ay ahaan in waad aragtaa nin bayba la kulantay oo reerkeed bay soo ninkii burburtay waxaa laga yaabaa een, Xu- xuseenow inuu ku xumaaday inay isfahm waayeen in nooc kale uu ku noqday marka maxaa eh, eh, eh, kan ina laga yaabaa in w- wixii kaas ay siin lahayd inay kan siiso ee ku dhaqdo kuna wanaajiso
ma ka imaanaysa fikradda bilcaan Ah, oo adiga waa kasoo horjeedaa marka maaya fikradda abow kama imaanayso oo hadda waxaa leedahay marka waa lagu saxan yahay in wiilka dhalin gabar yar uu iska guursado garoobtii laga wareegsado berigi aan qurayda yaryar ahayn aan jijiibin jirna waxaan dhihi jirnay gabal dhacay gadaashii garoob geel ma loo cidlayaa garoob geel ma loo cidlaya yacni garoob ma- yacni shukaans ha u tegin ah, ah, gabadha garoobta ah ha u shukaans u tegin waa saas soo ma ahan geel ha cidlaynin
geel cidlayn xuseen faliir aad baad u mahadsantahay saaxiib hadalkaada saaka masii dhegeysan karo hadal ammaan keliya saaka deeqaya oo isku filan ku filan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari saaxiibka kalaan siinayaa xuseen faliir wuu mahadsan yahay soo dhawo walaal magacaaga qadka telefoonka barnaamijka soo dhawo walaal magacaaga waan ka xumahay dhegeystaha fadlan haddii aad ila wadaag aad isticmaalayso haddii isma haleeli karno wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow yuusuf waa waran bal soo dhawaan fiicanayo naagaha qaar maanta geel ma cuni karto mooga eri badan iyo idu waa ka dardilhaaden aad iyo aad
garoob maanta waa faalisaanta allah ku barakee shukran
inkastoo ani weli garoob aan noqonin oo ilaah calankay ka dhigin
yaa waxaan horta waa nasiib gabar iyo garoob guur haddaa la dhaa gabar hadda joogta ayadaa wax kasta ay garani maxaa yeele way akristeen wax
xalimo saladan ka xumay qadka ka baxday xigaha kalaan siinaya soo dhaw walaal magacaaga
فلو أكل شرفه الفندق على جواب waryaha waryaha waryaha telefoonka u dhaafahmada telefoonada ilmaha yaraa laga qabto een, fadlan barnaamijka barnaamij qoys ma aha mid lagu talagalay dhalinyarada aan caruurta ma aha fadlan ee, ka qabta telefoonkaas jirkaas yar soo dhow walaal magacaaga Hello.
walaal soo Salaam dhow calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamay telefoonkeed mustafa saaxib soo dhow
waa dhowahay haye haddaan hore u galo aad iyo aad
horta waxa waa iska nasiib saaxib nasiibka kama hadlayno waxaan ka hadlayno Ah, waxaan ka hadlayno ila fahma fadlan wax yar
ah.
waxaan leeyahay Awey.
aha Mm.
ragga waxaa leeyahay na- nin weyn waxaa leeyahay nin weyn baa gabadh dhaqi kara Haya.
laakiin maxaa diidayaa in gabadha garoobta ah wiilka yar lagu daro ama markay fahmaan laisku daro maxaa hadal looga keenaa maxaa buuqa uga dhashaa maxaa sababta sababtu maxay tahay
horta wax dhib oo ku jira male kow dheh haye
ragga iyo awrtaba gadaalay u wanaagsanaan hore gadaal hayin u noqda haye
bilcaantana horey ka fiicanta gadaalay ka halawda haye
gabadha marka hore say u fiican tahay ha
Eh, waxay dhihi jireen gabdhaha ay markay yaraayeen wanaagga ay soo sameeyeen markay weynaadaan ay ka shallaayeen haye
oo wanaag horta yar yarka ay u badan yihin haye
tu wanaag iskaga dhalato iskaga dhamaysanayna waa jirta sax
laakiin gadaalay buub ka noqotaa oo gabadha gadaal bay gadaal bay ka xumaataa gadaal bay ku xumaata horey ka fiican tahay haye marka kuwii hore marka la aha
raggan horey uu ku xun yahay gadaal uu ka fiicnaada ha haye
marka saas horta la isugula heli laaya oo marka gabdhihii Marka- ayaga marka waa wax een, la- lagu tuhmayo xumaad xumaatadaasi lagu tuhmayo inay gadaal ka xumaanayaan marka taasaa looga loogala cararaya wiilasha yar miya waa wax dhaqan ay iska leeyihiin mid uu ilaahay iska wanaajin waa iska jirtaa moogta haye oo wanaagga ku bilaabeen oona ku dhamaysan laakiin mustafa waxaa laleeyahay gabadha haddii mar caramal noqoto mise garoob ay noqoto reerkeeda dhakab siisanaysa mar kale waana aragnay Ah, waana waayo.
aragnay waana aragnay
wuxuu yidhi oo kii hada shaq jiisanay wuxuu yidhi ah kii jiisanay wuxuu yidhi ah
garoob ninkii yidhi hagyeel beele ah anay gabar food lii tahay buu yidhi haye
kuna wuxuu yidhi ah
eh, walbaso ah ninkii garaa garoob ninkii yidhi hagyeel beele anay gabar food lii tahay yira moogta aha
kii kalena wuxuu yidhi eh, hadday garbadheer garoobowd ah gugaan yaala waan cidlayna buu hadday garoob yacni garbadheer cil eh, eh, eeg ah hadday garoob noqoto yacni gabar oo maaragtay uu yaqaano maaragtay qaymo leh haa a- alla fureen moogta yacni ge- geelaa soo celaynaya geela sanadkan lama jiro wey aniga yani gabadhaasaan la jiraa maalin sanadkan aad iyo aad waa gabar qiimo le moogta waa sax wixii qiimo le hortaasaa looga warqabaa haye
marka furitaanka faraha badanna raggan waa keenaa gabdhahana way keenaa haye
hadda naftayda waxaa qaaraba shan lix gabdhood oo wada lasoo oo wada garooba agtayda jooga waa midda weyn ay dagaal laakiin sub laga yaabo mustafa in ragga hataa rag qaldan ay noqdaan rag xun ay noqdaan gabdhaha bes eediyaa la Aan kuu saari sheegay.
ah hadda kuwa hadda jiiraankayga aan kuu sheega aha gabdho cillad le maaha haye cilladda raggaa iska wada leh.
waa sax ma garan haye shan lix gabdhood hadda agtayda oo midda weyn ay daadal tahay ah hal cillada hadda oo lagu sheegi karaa aha ma jiraan waa gabdho wada akhristeen waa gabdho wada edeble waa gabdho iskuul akhristeen oo qaarkood madarasada akhristeen haye marka dhibka dhibka marka waxaa wada horta raggaa wa mhm
marka nin dhalinyaro oo naaka weyn guursada oo ku dega oo ku ca- oo ku caana maalin waa iska jira waa sax marka waa iska nasiib inkastoo furinka mid wanaagsan waa iska helaya aad iyo aad mustafa saaxib mid mid hor- mid hortiis lagu gurtin asagana faraha la gala marna waa waa dhacdaa haa way dhacaysaa mid oo tiis ka fiican uu helaya aad iyo aad aad baad umaadsantahay mustafa marka waxaan leeyahay gabdhaha aad aa loogu dadaal bal Shukran.
furida- bal garoobaha la guursada maanta waa lagu soo kiraysa waa arkaya aad iyo aad waa- aad iyo aad soo dhow walaal magacaaga waa dhaway waa dhaway asalaamu calaykum waraxmatullah waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamay ninka la yidhahdo isha yuusuf bakadow soo dhow saaxib jiraar waay shiraar oo ku faafsan yahay waa ku salaamaya saaxib Shukran.
Een, dee horta aniga dadka taageersanaan ku jira macnaha wiilasha inay gabar ay guursadaan haye sababtu
sababtu waxa weeye aha horta noloshu maxaan ku rahdaa ii sheeg nolol kasta bilowgu maxaan ku rahdaa wax kasta bilowgu ku fiican yahay haye
maamaa waxaa jirta soomaalida ay xoolaha inta badan ugu maamaahaan laakiin oo meelal badan taabanaysa haye
waxay dhahaan ama ugub gado ama aqoon gado ugub gado mise aqoon gado haa haye ama aqoon gado ama ugub gado waa haye
ani marka ani marka waa ku jiraaye aha laakiin ogow wax badanaa lahaleewi markii maxaan ku dhaha wiilasha yararka intay soo baxeen ay gabar garoob oo laba cunug ama saddex wadata ay aroos u tumeen Ah.
oo hoolal u koreeyeen taashu xireen waa markaas markuu dhaqankii baaba'ay oo markaas oo waxaa leedahay markii ta- gabadha taaj loo xiro dhaqanka waa qalaas waa laga baxay dhaqanku waa baaba'ayba markaas waa markii dhaqanka baaba'ay oo maxaasan oo- shiraaro maxaa dhacay ma- garoobaha maxaa saasaa loo bahdilaya maxaa dhacay dhibaatada maya baadil maaha
shiraar saaka maxay tahay dhibaatada Eh, de barnaamijka ma iska xiraa marka Waa gabdhihii baaba sirac baa la yeelaya saaka maxay tahay waxaan dhaqanka salaada shiraar oad maqlaysaa wuxuu leeyahay markii gabadhi la arkay garoobta taaji loo xirayo oo la- yacni masha masraxa la keenayo oo loo tumayo dhaantada loo ciyaarayo loo alalaasayo loo helelanayo waxaa leeyahay khalaas dhaqanka waa laga baxay shiraar saasuu leeyahay waxaan fila dib inuu iisoo noqon doono mar kale inaan filayo saaxiibkaasi soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca
وكاملة خاصة وحيسة بلنبلة kaamilo maxaa hanaaqa saaka hee soo dhow kaamila
waxaan u inaaqsan yahay waxaa la isku filan baa yaa yaa saaka aadnay nimanka ugu guuraya saaka isku filan waa gees kala gelin oo arkayaa
bilcaanta isku mid horta ma aho haye
maxaa la yidhi ama ama- muxuu yidhi ninka hadda ama ugu gada ama aqoon gaduu dhexe sax
bilcaanta iyadoo markii ee la guursado ninka fiicnaa inay helinay dhacdaa haye
inagu isku mid maatiin kun xun iyo ku fiicanaa isku dhex taali moog ayaga weyd anaha i weydinin haye
adaa hadda yuusufa waxaa tahay inaa fiicnayn ay dhacdaa maya ana dhadhexaad baan ka ahay adeer ah iyo wad haye
marka nimanka iyaka saaka isku filan ay ku yaacayeen waa maqlaa laakiin een, wal- kaamiloy Eh.
maxay tahay maxaa waxaan igala cararaya oo markii garoob aad noqotaan igala cararaya maxay tahay waxa aa wadataan waxa aad horinaysaan dabka aa wadataan muxuu yahay oo saska dadka saska ku riday
waa laga yaaba yuusufow annaga tuxun iyo tu fiicana isku dhex yaalnaa bilcaamaha la furay gabar fiicana laga yaabaa inay jirto oo ninkiiba is afahmi waayeen haye
ku dabeecaddeeda ka arradana way jirtaa haye
ilaa badi tu fiican kuwa fiicana laga dhexelaa bilcaamahan hadda garoobka isku filanta aa sheegaysin saaka ku yaacaysin saa-idaan ugu yaacdeenba saaka marka een, ka- kaamiloy marka isku isku filan marka waxaa leedahay reerkeeda haddii mar kale ee reer loo yar way qabsan kartaa saa'id saa'id Oo saa'id buuq- oo- shaqada shaqada aqaanta ma aad iyo aad
oo islaan shaqada aqaanta waay waa runta waa islaan wax fahamsan oo maasha allah tababar yar wadato haa ninkii wuxuu ku xun iyo wuxuu ku sun haata way fahamsanta foodlee marka wax loo sheegsheegaay ma aho waa sax
ana hadda marka waxaan lahaan lahaa gabdhaha isku filanta yaa loo daymo daraarin Aad dad- wuxuu suubin waa maqlaa waa mahadsantaha kaamilo aad bay mahadsantaha kaamilo soo dhow walaal magacaaga halo waa ku- waa salaaman tahay soo dhowow warsaa tahay alxamdulilah waa magaca
ruux cabdiqaadir qaboobe cabdiqaadir qaboobey cabdiqaadir oo soo dhowo bal
saaka maxaa garoobay baa saaka intaad la moodaa u- ya- calan baa calan baa u sirtee waryaa maxaa de waxaa waa- waxaan waxaan arka waxaan waxaan u dulqaadan waaya cabdiqaadirow
iyow saaka anigu waxaan aad u taageersanahay horta garoobaha in la guursado
waxaa guursanayna adaa ka mid ah hay iwad
waabaan guursadee Walle.
Dadka hadda ay ag fadhidhaay ma dhici Hadda ay karto ag fadhidhaa.
Cabdi- cabdiqaadir ma dhici karto cabdiqaadir u kaadi
Haa, gabadha intaan guursade Hadda- haddana garoobta qaata haddaan ree qaboobey wici doonaa oo oo ogaan doonaa carcan qab- car- car ree qaboobey aan wicin
ama waxaa fiican adiga hawa wixii samee horta balayha iga dheh haye bal aan ku dhegaystahay iwad
gabar yar iyo gabadha la fura oo garoobta ah waxaa ka fiican gabadha garoobta ah horta maxaa aragtay cabdiqaadiroo bal noo sheeg
gabadhan garoobta wax walbay haysaaba haye
magaalada gashay way shaqaysatay lacag bay qabtaa guri bay- yaa u kureysan aar waxay ku dhihi warsarinta noo soo qaata leey guri heblow ii dhigi waxaa ii dhigi waxaa ii dhigi baabka lagumaba jiraba oo adi markaas dhankaasaa ka gelaysaa miyaa dhaqaalaheeda iyo sariirteeda baan ka gelaysaa oo keli ah dankaasaa ka geli hataa ninkaax iyo soo geli aabbahay ala hadday ku diyaarayo ku dhahaan war islaan garoob anigu ku midisay war soo dhaafay kulada odayga niyow anaaba soo gada arigii wixii ku di ninkaaxaya suuqaan tagay inay soo kac oo isku filan haye waa isku filan wax walba idaa haysaaba waa sax
marka aayarka bu wiilkii meelahan iska taagnaaye laga yaabaa inay maaragtay haddii uu guurmidi ama uu guursan lahaa waagi baryo mala horna ku labisanba haye
dabeecadana tii allah horta nin iyo dabeecadiisa waaye na- wax kala tagana waa na- waa iska nasiib waa sax
marka anigu waxaan leeyahay waxay kaloo jirtaa nabigeena calayhi salaam wuxuu yidhaahday garoobaha hala guursa haye waxaa nabigeena wuxuu guursaday sagaal deed bilcaan baa garoob ahay waa sax
waxaa macna ma nabigeena calayhi salatu salaam khayr khulqillah baa yaan yaan yaan ka fadli badan oo badan nabi maxamed baa guursaday
iyo iwad
garoobaha alla guursado gabadhan aniga yaa aniga maanta waa iskatay islaanta waa islaan cid soo aragtay samar soo aragtay gaajay u samri eh, ilmihii bay u samri wax walbay u dulqaadani wax walba way soo og tahay cano canaanti dhaqankii wuxuu yahado saaxiib soo dhawo Marka cabdi- cabdiqaadir- cab- cabdiqaadir cabdi cabdiqaadir marka maxaa ee, gabadha mar haddee mar garoob noqoto oo wiilkii dhallinyarada haddee mar u imaado ay isfahmaan ee inay isguursadaan rabaan maxay qoyska uga hosboodaan ama qoyska u dhahaan war gabar garoob maxaa kuu gey ma waalatay maxaa kuugu dhacay maxay uga hosboodaan maxaa dhacay dhibka ma inta waxa ku jira waxay u hesbanayaan aha
su aan wax walba ka saynin oo gabadhan yar ee indhaha ka xiran ee ilaahay magaciisa guur awale arkeenaya sida cid loo dhaqan aan ka saynin ee wixii la arkay oo la marsan baa raa garoobna waa ruux wax walba ka soo soo jeeda oo ruux maarta sidaa laga imaa Eh, ga- ga- garoobaha ma hurdaan Ga- garoobaha ma hurdaan miya
ma garoobaa ma hurdaan waa wax wax walba way ogyihiin tanna waxay kala ogta malaa marka wax walba waa laska marsan wayn waxa ay la ka saayin gabadhan ay shey iyo iyo wiilkan maarata wax walba ay susubay ay u didan yihiin Haye.
waa daba taagnaaday rabaan aad iyo aad
marka waa ku salaama aniga yusufa waxaa taageersanahay hag alla guursado gabdhaha garoobaha cabdiqaadir waan sa- waan ku salaamaya adiga reer qaboobi waan waan islaamaynaa
waa ku salaama shukran dhegeystaha kala khadka telefoonkan siinaya aad iyo aad soo dhow walaal magacaaga عليكم يوسف بكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكما وعمر خيار وجوكم مغالada Mandera عمره سو دغو markuu barnaamijka xiiso leh maartay oo xogo aan maartay horta marmarka aan aan ku soo tuurnaa ma garan واصح
horta maanta barnaamijka aad iyo aad arrin fiican oo muhiim ah laga hadlaya هيا
marka marka horta garoobka waxaa waaye Soomaali waxay tiri geeyo laga dega ku jirta garoobka وارنتا الله لا تاسع بين اهن geeyo laga degay oo mid xun oo nacas ilaahay kusoo toosay oo marka waxaa waaye aan weligeed hadda ka hor waxaa waaye waxaa dhacday mataqaantaa اها nin dhallinyaraa gabar guursaday هيا gabarta markaad guursaday waxaa waaye sida sharcigeeda ay maraysaa dharkay ka bixini kabay ka bixini ilaa aad cunto cuno waxaa waaye raaxan maysa si fiican gaaridii waxaa waaye naagta baaridii oo la sheegi jiray اه صحيح aa ku soo toos هيا waxaa jira marka nin waa niman dhallinyara ay la socda haddaad iga hor imaado kaba iga jirto waa i ceebaysa ee iga tagaa jir هيا iyadana waxay tiri xaqaygaan gudana صح وواجب سارم waajib saaran waay هيا
markaan waa sidii laisku gafay gabadhii ninka waa furay هيا
gabadhii haddii aad furayba tii kale u horreysad guursaday waxay ku bilawday war naga tag waxyo hooyadaa iyo wixii ku yaal iyo qashinkaata ma naqaanay ku bilawday وفقادي يو عيب كلا هر هيا tii kaloo tu kalaas kula guursaday tu kalaas guursaday tii oo kale waa soo mar waaysa ilaa saddex jeer afar jeer aad naaga badan furay gabarina nin wanaagsan baa hele gabadhiina geeyin laga degay ahayd midaas ilaahay ku toosi waa sax
marka horta gabdhaha waxaa ku jirta geeyin laga degay ma garata laakiin ogow adina cumar khiyaarow Ah, dumarka ninka furo nacas bay u maraysaa haddaa ogeyn adigana iwad
gab- niman ragga waxaa jira oo waxaa waaye hataa xasin oo wixii wixii fiican ilaahay kusoo toosiyaan haysanayna jira ma garata waa sax
marka waxaan leeyahay gabdhaha waa garoobka ugu fiican oo ugu muhiimsan marka waxaan leeyahay gabdhaha garoobka rag badan oo waxaa laga yaabaa nacasin inay ku tooseen gabdhaha waxaa waaye aan loo daymalaan aan leeyahay adigii dhammaan dhegeystayaal kullin waan salaamaya cumar khiyaar saaka waan saaxib waa salaamintiin aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada barnaamijka ka qayb qaatay inkastoo saaka sheeke iyo kaftan oo dhanka dhegeystayaasha aan ka hayin soo dhow walaal magacaaga Hello, السلام عليكم Wa- يوسف بكر وعليكم السلام ورحمة الله waa waa tuma
ويسرى رامو هنا yusra soo dhowow waan ku salaamayaa
iskale macaan waan ku salaamaana shukran
maanta arrin wanaagsan baad heysaaye aad iyo aad
horta een, gabdhahana waa higada ilaahay ku siiyo waxaa weeyaan gabdhaha waxay ragga waxay uga carana garoob ku aadaan waa lacag yaro ma garata oo qarashariga gabdhaha loo aadaa garoobta miya
haa haye
waayo hooyooyinka gabdhaha way qaaliyeeyeen Een, gabdhihii la rabaa maxaa ahayd la guursan karin ma garata Mhm.
marka saa darteed garoobkana waaba waaba xikmad xikmad wanaagsan weeyaan mid iska jiifo derbi jiif ahaay bay kor usoo qaaday tirtiraysaa oo guursanaysaa oo marka laakiin marka yusra iyadoo hadda aad leedahay gabadha qarash yari baa loo guursanaya haddana waalidka maxay u arkeen haddii wiilka dhallinyaro uu ahaa inuu gabadha haddana uu g- carmalka ama gabadha garoobta uu guursado oo haddana buuqi qayle loogu dabageeyaa maxay tahay haddii qarash yari loogu guursanayo
waxaa weeyaan horta gabdhaha annagaa qaaliyeynay gabdhaha qaali marka yusra qaali mar- qaali markii laga soo tago
ha waxaan ku leeyahay waalidka qaar waxaa jiraan een, wiilkooda laga yaabo weli inuu reer arkin ama qoys arkin in gabar la sheekaysto oo carmal ama garoob ah haddii ciddi usoo bandhigay u dhahay haddii gabadhan baan la heshiiyey oon guursan rabaa qoyska baa ka hoosboodaya ku qaylinaya oo leeyahay maxaa gabar carmel kuu geey nacasnimo weeyaan nacasnimo ay uga hoosboodayaan waayo labada ruux oo isjecelaata in laysu guuriyo diintaa sheegaysa maxay qabtaa maxay qabtaa gabadha markaas waalidka uga hor imaanaya carmalka ah waa ka xumaan waan ka xumahay gabadhaasi ee yusre inaa noo sharaxda ahayd dumarka weli barnaamijka ah inaad ka qayb qaataana muhiim ah ragga iska celiyaan dhadhexaad baan ka anigana iwad soo dhow walaale
waa dhawahay yuusuf bakad waa ku salaam ka wanaagsan waa maxamuud magaalada mandheera magarta maxamuudow soo dhawow
halo waan ku maqlaya maxamuud
waa mahadsantahay horta arrin wanaagsan baa subxan ka dhawaajis ma garan aada iyo aad
marka soo maxaa
qadki maxamuud qadki baa kaaga go-ayaa qadka waa iga go-ay mea qadki baa kaaga go-ayaa qadka kale lasafo airtelka soo wac Een, dhegeystaha kalaan siiya maxamuud qadkaa ka go-ay aan ka xumahay wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waa xasan dhankay tanarifa xasan maxaan kugu daraa
xasan cabdi soo dhow xasan cabdiyow
walaal aad baan u dhawaayay horta gabdhaha carmalka ee dhalinta waxay u guursanin ee loogu hormarsin yahay dadka waalidiintana ay u eedaceeyaan waxay kamid waxaa kamid eh adiga oo aqoon jaamacadeed haysta iyo aniga oo maanta irigare in aanu meel aan hal meel ku wada doodno ama maarkataa wax cilmi ah aan ku doodno ma awood ma laha taas looguma fadhiyo oo meel yar baa kasoo qabatay ninka kale cilmi maaha maxaa kuu geeyaayaba dib u qabsan karaa bogtaas haye laakiin ayada soomaha macalin macalimad ma noqon karto xasanow anaa anaa wata dhegeyso haye
gabadha marka khibrad badan ayay leedahay aqoon weyn ay leedahay ninka inay ka maskax badan taha laga yaabaa ninkaana nin hadda wax faaiisa kale ogdina dhexeen oo nin hadda nolosha ku cusub guurkan iyo waxyaabaha ku cusub inad yaa laga yaabaa oo sama ka fiicna marka maxaa diidaya xasanow inay gabadhi ninka wax barto ay tusto weligii hadduu waxba arkinba oo la tababara ninkii nin tababaran u noqdo qoyskaas qoyskaas qoyskaas marka lagaleelay inay naagta hogaamisa ama ayada hormuud ka noqoto tala kasta ayaa ayay loo daba fadhiista unbaa la diidaya oo gabadh haddii la ninkeeda oo gabadh haddii la caramalka ninkeeda dhiirigelinaysaa ninkeeda garab qabanaysaa marka ma ma garab qashada dhiirigelinta ayada marka hogaanka qabanaysaa
hogaanka ayay sida ayada ku qabanaysaa maadaama ninka ayada ay kaga aqoon badan tahay arrimaha qoyska iyo noloshan gowrka ayada kaga horreysay ay kaga aqoon badan tahay haye marka marka maamadaas qoyskaas isaga inay ka dhex saartay ay kabaqayaan marka horta taas ay ugu hormaadsiin dadka oo saasaa loogu hormaadsan yahay gabdhaha in in gabdhaha la guursado waxaan diidanahay maaha waana ogolnahay gabdhaha guurkooda waa wax muhiim ah garoobada in la guursado garoobadan hataa nabiga alayhi salatu salaam waa u duceey nabiga alayhi salatu salaam naagta ugu horreysay oo gabadha ugu horreysay guursaday ee iguna khadiija waa waxay ahayd gabadha carmal ayay sidoo kale ayay ahayd haye
marka waxaan leenahay gabdhaha garoobada barako badan ayaa ku jirta guurkooda nabiga ayaa markasa alayhi salatu salaam ayaa sheegay in la guursadana marka nabiga ayaa markasi sunno waa dhahay oo la sunnay marka waa waa soo dhaweynayna gabdhaha maanta faallad weyn adna ka shekiy oo aad baa loogu bunbuunisay gabdhaha qaar xun waa ku jiraan qaar fiican waa ku jiraan laakiin inta fiican ayaa ay u badan yihiin waa fiican yihin gabdhaha way fiican yihin xasano xasano hala je hala jeclaad gabdhaha ragga ragga xaasuuska hore leh ee aad ugu muhiim u yihiin oo ugu fiican yihiin oo waxaa leedahay ha waxaa leedahay ragga wax soo arkay oo weliba duqeyada ku fiicana leedahay gabdhaha carmalka
ha ilen dadka mogtahay aqoonta dadka isla aqoonta ayaa daga mogtahay oo hadda oo xasan hadda oo xasan xasan oo hadda waxay la aadeyd in duqeyada ku fiican tahay carmalka miya
ha dhalinta waxay ku keeni karaan oo saameynta ay ku yeelan karaan ayaan ku sheegay aada u mahadsantay xasan tanariba
aad baad umahadsantahay shukran gabdhaha way maqlayaan walaal soo dhowow
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu raggii baa haddii barnaamijka ka qayb qaateenoo dumarkii meh
waa jiif cabdi xaamud burqodi bandheerano tramo jiif soo dhowow jiif xaamud haye
waa ku salaamay mid horeysa ramo katir ya ramo joogtaa miya aa ramo location burqodi jiifka ramo waa tahay mise waa waa iskala baxdan oo keliya maya jiifka burqodi location burqodi ayaan jiifka ahay jiif soo dhowow waan ku salaamaynaa
waa ku salaamay mid horeysa kolba arrimahan waa la socotaa waxay isku furaan dhibaatadan jiifow xaaladda waa shaqadaada shaqadana si fiican baan ula socdaa arrimaha macnaha dhehaysa ee ama ugubgado ama aqoon gado dhehaysa aan rabaa inaan waxyaalo ka dhiib wax yar ka dhiibo soo dhowow jief
horta waxaa weeye waxaa dhacday gabar gabdhaha tii ku jirta ah ayaa mid aan dhaqani karin oon isku filneen ayaa loo guurinaa haye
gabadhadii horta gabar mid ilaa saddex dood ka gaarto horta waa ilmo weli oo qof ximin dilacsaday oo aqligeeda ku kala go-ayba maaha waa hadday saddex dhasho ha ilaa ay saddex dhal ka gaarto waa sax
waxay kala ogtahayba ma laha haye
qofka markaa saddexda oo dala ka bacdi ayaa waxaa waaye xumaantiisa iyo samaantiisa ayaa la kala fahmi karaa aada iyo aad
iyadoo daadhal ah aha oo gabdhahaas iyo oo gabdhahaas sii ku jirta ayaa sidaay aad ku dhaqdaas u weynaa fagad siinaa bahal wiilla oo maxaa la dhahay kii ragga ku jiri ahaa aa marka ah caanaburta ugu dhacaaye naagaha sii ku jirtaba wa haye
ma fahant aada iyo aad
aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha garoobka ah ee aan la guursado waa dad wax soo kala fahmay ee dadka dhahaya gabar beriyaha adduunkaa hore iyo adduunkan waa kala yahay adduunkan gabar maba jirtaba horta marka hadda waxaa leeda garoo garoobaha lagu cararo
ana waxaan dhihi lahay garoobaha ayaaba maaragtay aa aad iyo aad dhaqanka hore u haysta garoobaha lagu carara aan la guursado garoobaha ee ilaahay waa kuu roon yahay ee waxaa waaya ee nin dhaqana waaye ayaa gabadh gabdheedii ayaa een u yeelaa ee gabadhkana waa gabarh tii adduunkaba gabdhaha tii ku jirta ah haye
marka aniga waxaan ugu baaqaa ee intii dhegaysanaysa ama adduunka iga dhegaysanaysa meel kasta idaacadda waa laga dhegaysanayaae ee gab ee garoobka ee gabdhaha garoobka oo daadhalka ama laba dhalka lagu furaayo raggay ragga dhaqani laha ayaa helini gabdhahaas aa loo fari aa loo fiir gaabnaado oo aa la gursadaan dhihilaaya jiif xaamud aad baad u mahadsantaha shukran jiifku mahadsan yahay dowladda xitaa wax ka qayb qaadanaysaa barnaamijka soo dhowo walaale
hello waa ku salaamaya saaxiib soo dhowow oo cusmaan si fiican baan ku maqlayaa eh, bakad sheekh cusmaan soo dhowow waktigan waa diyaar idaacadaan haysa aada iyo aad
waxaa weeye walaalow anigu barnaamijka gabdhaba aan la guursanin waa kasoo horjeedaa haye
gabdhaha garoobka waa gabdhaha gabdhaha ugu fiican waa sax
akhyaar badan baa hortay ka hadashay gabdha aad u qurux badan oo qiimo badan oo caqli badan oo dabeecad badan baa rag ka reebeen ay hadlayeen oo karti badan
oo karti badan aada iyo aad adigaa dhamay isku filan baad wax ka dhigta isku filan saaka magacii baan ka bedelay oo waxaan dhahay magacii baa ii rafaadiyo waxaan dhahay si wanaagsan aada iyo aad nabigu calayhi salaatu wasalaam ma qof shaksi ka fadli badan baa jira may
sagaal gabdhood ay caaisho ka tahay gabar buu guursaday sax
caaisha gabarkayda inta kale garoob bay ahaayeen mhm sagaal gabdhood waa guursan kari sooma mhm
garoobka mid walba midka ka khayr badnay Sax.
inkastoo haddii gabdhaha zamankaa joogay gabdhahan ay sii kala khayr badan haddana gabdho badan oo iimaan badan waa jooga khayr badan sax
anigu waxaan kuu sheegayaa meel shareecada ay tidhi garoobka laga tagana ma arag oo gabdhaha la guursada keliya haye
kuturta qaar qodee way jiraan gabadha fikrada guursa inkastoo rag markay sheekadeen ah war ma gabaraba garoob war waxa ku hadlaysa gabar garoobnada ku xumaysa kuma dhahay waar Aadi- haye marka la shukaansa wariga waa fiicnaan leeda waa garoob bay leeyihiin balaayada waa sax
taas oo iska sheeka soomaali waaye
marka niyahow gabdhuhu garoobka ah wax Aha.
la heli kara ma aha waa Sax.
sax maamul bay soo mareen Aha.
gabadhaa marka hore ama soo jiifku sheegaya nin xun baa Mm.
yaa la kulmay oo gabar fiican weeye markaa dambana waxaa weeye gabar maamulka taqaano nidaamka taqaano gabadhaan marka yar oo hadda guriga la keenay caawa waxaa suurtagal ah inay meel wax ka bilaawdo garanayni waa sax
waa waxaad adigu ku bilaawdo wey oo waa arag
gabdhaha garoobka anigu ma bahdilaya waa gabdhaha gabdhaha ugu fiican guurkaasna een, markii ilmada la guursaday waxay u tahay waa jaamicad waa sax
gabdhaha la guursadaniyaw aad baad u waxaa mahadsantaha weeye sheekh gabdhaha guurkooda hala badya asalaamu calaykum sheekh cusmaan aad u mahadsan gabgadii barnaamijkan soo gaarnay daqiiqada yaroo kooban keliya inoo soo hadhay kadibna barnaamijka madasha dhegeysan doonta macalinka raadiyaha cabdishukri yuusubakada barnaamijka daadiinaya adigaa ka qayb qaadanaya saaxib iminkan saaxiibada barnaamijkan qadadka telefoonada mar kale siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iminkan dumarkan u dhaafayna dhegeysa daqiiqadaha yar oo koobanee soo haray inkastoo ay leeyihiin yusufow telefoonkii haddii raggii baa naga aboodbadiyo oo maanta markaas ka qayb qaadanaya iminkan aan siina dhegeystayaasha weliba hablaha in markaas fursadahan daqiiqadaha yar oo kooban aniga aan u dhaafna tobanka daqiiqa ay haystaan waa hablaha dhegeysta howlahana dhegeysanaya aan u dhaafno daqiiqada yara tobanka daqiiqa ee soo hortay bal ayagana aragtidooda fikirkoodan dhegeysano bal rag fara ba- eh, rag fara badan waan soo dhegeysanay bal ayagana bal aragtidoodan dhegeysano dhegeyso waa muhiim املأ قلبي eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba dhegeysta ma la socotaa in markaas shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee ku leedahay iminkan ribka simkaada rajis garee haddaba shirkadda safaricom waxay waxay ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta dalka ee communication authority ayaa dhammaan macaamiisha ka doonaysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsay in qof waliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa isleeyihiin dhegeysa waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaas la doonaya in si habsami leh ugu hogaansanto sidii aad ugu sii raaxaysan lahayd adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa in mararka qaar laga yaabo in qof markaas dembi galo oo adeeg- u adeegsado adeega macluumaadkaaga waqti ugu dambeeya waa shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka waxaa lagaa doonaya in markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yareeya ina markaasi diiwaangeliso laftaada iska hube oo iska ilaali dadkaasi noocyadaasi waa burcad laga yaaba fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta laftaada safaricom maantaba gaar dukaanka kugu dhaway safaricom si telefoonkaaga lagaaga xirin waqtiga ugu dambeeya shan iyo tobanka oktoobar labada kun labiyo labaatanka dhegeysa xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta laftaada safaricom maamulka isgaarsiinta ayaa kaa doonaya in macmiisha ay xaqiijiyaan diiwaangelinta lafsiimkaarkooda xaqiiji maanta haddii aad markaasi xaqiiji macluumaadkaada waxaana weysaa adeegyada muhiimka ah safaricom sida mpesa data bundle iyo weliba wicitaanka intaas taasi ay kugu dhicin maantaba xaqiiji macluumaadka laftaada safaricom waxaa lagaaga baahan yahay keliya kaarka qaranka aqoonsiga i d-ga ama baasboorka teg maanta dukaanka kugu dhow safaricom waqtiga ugu dambeysa waa shan iyo tobanka oktoobar bisha soo socota dhegeystayaal ha sugin xalligaasi haddaba xaqiiji diiwaangelinta simkaarkaaga dhegeysta sidoo kalena adiga ayaa xaqiijin karta macluumaadka simkaarkaaga waxaa booqanaysa shabakada www safaricom com account k y c aan kugu celiya dhegeysta shan iyo tobanka ugu dambeeya oktoobar bisha soo socoto laftaada quluf ay noqon karta haddii aad markaas dib aad u celin oo sidoo kale macluumaadka lagaaga sixin haddii aad markaas ay kugu adagta inaad halkaasi booqato adiga shabakada www safaricom com account slash k y c ayaad ku dhufanaysaa saaxiibayaal dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka daqiiqadaha yar yaan ka yaan ka luminayn dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta warqadka telefoonkaas ayaan siinayaa isku soo noqodka labaad soo dhow walaal magacaaga
Hello, salaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow magacaaga
Yusra soo laabatay.
yusra Dadka igu celiya.
soo dhowow
Waan dhowaan.
haye Haddaan haddaan gudagalo barnaamijka.
Mhm.
Haalan waday kaarka igu sorry.
aad iyo aad Ee waxaa weeyaan horta gabdhaha gabdhaha yar yarka oo fatanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dheh dumarka qarraqiiska ah ayaa ugu fadli badan oo Mhm.
guurkooda xasanayoon la furayn ma garan aad iyo aad hooyaan ah maadaama hooyayaalkaanu hadlayo sax
Een, maxay ahayd gabdhaha inaan horta la qaaliyeynin waa midda meesha ku jirta waayo hablihii sida loo qaaliyeyna yuusuf oo gabdhihii waxay noqdeen fasaxaad gaalada iskaga galaan annaga soomaali haddaanu nahayna tiri ari iyo qori iyo maxay ahayde iyo maxay ahayde geel iyo lo baan ku xirnaa ma garan haye
ama lacag baa lagu xiri intaasoo doolar baa lagu xiri ma garan Mhm.
gabdhihii ciday iska wada tuuriyiin qaar baaba iska iska gaalada galo diinta islaamka ka Yuusuf- baxayba ma garan yusra adiga maanta haddii hooyo aad tahay oo cunugaada uu weyn yahay oo cunugaa soddon jir u yahay gabar uu la soo heshiiye oo la imaada gabadha carmaleeta ma ogolaan lahayd adigaan kaaga bilaabay ma ogolaan lahayd waan ogolaanayaa waayo gabadha waa gabar soomaaliyeed soo maaha waa gabar diiniyan e haye gabadan garoor hadday tahay iyo hadday ay gabar tahayba maxay ahayde ilaahay wuxuu horta owlaad uu qusiyo unbaa heli ma garat Mhm.
ayadoo gabdho yaryar lagu guursadeen owlaad helina way dhacdaa ma garata sax
owlaad ilaah baa gacanta ku haya hooyooyinka badana haddaan hooyanaha ama aabanaha waxay dhahaan gabadha waxa waxa weeyaan waa naagta ninka gabadha inaga wiilka inaga qabsanaysaa gacanta inooga dhegi aaminsan yihiin ma garat haye
gabdhihiina maxay ahayd asna wuuba lamaanoo maxay ahayde dhaqan celin bay siinaysaa gabadha een carmanka ee waxaa weeyaan dhaqan celin bay haysaa ma garata haye
sabar bay haysaa oo hantida maxay ahayd aniga hadda kula hadlayo isla ahaan laba jeer baa lay dilsado guriga hore waan yaraayo waan ka carabay ninka gurka dambena waan waan maxay ahayd waan xajistay ma garata horta kan hadda- fariinku waa carab oo kan hadda waad ku dhegan tahay oo dhaqdhaqaaq yar inaad samayso ma rabtid
calaf horta guurka calaf weeyaan een wuu yaryahay iyo wuu weyn yahay ma aha ma garata waa sax
calafkaaga ilaahay hadduu kugu daro wiil yar inaad guursatid oo owlaad u dhashid dadkina ay war badan yihiin oo ninkiiba lagugu diraya waalidkina uu necab yahay Maxaa- waxaan aragnay waalid ku naftay gabar uu diidayo reerkii dhan loo diiday ninka la gureeyey la dhahay xitaa qabrigaaga ma imaanayn صح in ninkana ay ku nafteen oo xataa ha- hantida iyo hadiyada halkaa looga dirayo miiga la geenaya markaad arkaysoo wadiyaabaysaa ma garan haye
marka gabar yaraan iyo weynan mana carmanka horta nabigeenaaba gursada calayhi salaatu salaam ninkana maxay ahayd uu ku lamaanayaa oo maxay ahayd hantiuba isaga haysanin guri iska sharxan buuba iska geli ma garata
aada iyo aad waamaasan tahay isra
marka walaal een, ee, taasna ee, hooyooyinka inay ku xisaabtamaan hantidan wiilka ka bixi lahayd owlaadna loogu sii daro owlaad loo dhalay inay horta wiilka gabadha kasii jirin aan aan ku dardaarmin lahaa ma garata shukran aad baad umaasan tahay isra Shukran. aad bay umaadsanta waa gabadhii koowaad ee qaybta labaad ee gabdhaha kalaan siinayaa ee ragga waxaan leeyahay bal yara dhegeysa ayagana fikir- fikiradooda soo dhow walaal magacaaga
Hello.
waa dee ra- de dumarkaa la rabaaye dee dumar baa noqotay dumar marna naga dhegeysanay oo ilaa taakar waa meesha garaacayne magacaaga magacaaga ii sheeg magaceeda maxmed cabdullaahi farquuqe maxamed soo dhow waa tahay cafan waa dhowahay kowdhe Haye. dumar maxaa u rabin dumar garabada loo diidan yahay waa dhaqa soomaaliyeed dumar maxaa u rabin waa tan saaka hadda waa- ka soo akacdee haa haye
marka beri baa nin maxaa la yidhi abwaane ayaa wiilkiisa gabar garoob u dhisay haye muxuu yidhi marka caawsa akh luugaya jilib xir ku taag wiilkii buu jil- jilixu ku- ku taagay haa gabadhi ku taag duq waa dhihi haaj aduu sax haye waaba yaaba haye
markaas ay te wari ani waxan ma arki jirin miyo jilib xirka maxaa ji haye
haddana tu weynaatay buu iyo asna uu dhiso muxuu yidhi iyadana jilib xir haye
markaasay tiri iyadana mogta waa gashaantiday weynaad mogta gabdhaha kale la sheekaysan mogta waa sax maxay tiri waxaan ma maqli jirin bay tiri haye
maalinka dambu haddana tun yar u dhisay haye
markaasuu maqribka sii loo jilib xiri waa waa ka barya haye waxaanba dhaqan bay moodigu haye
marka garoobta waxaa loo nacayaa adeer adeer macallin wax ma bari kartid nin ilmo umi baa wax bari kartaa ma ogi haye marka macallin wax ma marka bari kartid ilmo marka maxamed marka umi waa wax maxamed haddii xitaa haddii la jirib xiro bari- Eh, way hadli oo afka maamusayso miya
way sheegi way sheegi maxay dhihi waxaan ani ma ma- waxaan waxaan arki jiray iyo waxaan maqlatoon may dhahayan kuwan moogtahay kuwa yar yarkana maxay moodayaan ma dhaqanka la sheegay batu inuu yihi haye marka rag wuxuu ugu qamaamaya gabdhaha yarka waa saas waa macallin ba iyo iyagu iyo in ay ku diisaan male laakiin garoobta waa rag kala soo macallimiyo oo af kale kula imaanaya soomaali kale oo ayagana marka gabdhaha haddii car- gabdhaha carmalka ma ayagana ragga may u ji- may jilib xiraan oo ayaga haddi wax ma aqaanaan marka ma
ayaga de waa kuwa wiilasha yarka laga keri lahay soomada naftigooda aad iyo aad aad baad umaasantahay maxamed meesha waa lasuu gabanaya adeer aad baad umaasantahay maxamed barquuqe maanta baan nambarka soo qoraya wuxuuna war nala hadal buu dhahay soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
salaad xamaan gaariska zawaaye salaad een, salaad cabdiraxmaan
iyo warramani oo dhawaan isma arkin in salaada gacanta salaada lagu waaye
meesha horta waxaa qosol baa ka dhegnee aad iyo aad
waxaa horta meesha waxa way sheekay iyo taariikh iyo qosol iyo wax walba laga helay maanta waxa way sheekay fiican baad keentay kowda sax aad iyo aad
ragna taariikh fara badan buu ka sheekeeyey Aha,
marka horta waxaa waay wax badan oo in laga faa'iidaysto baahan baa meesha ku jira isaan arkaya waa runta
marka ee horta haween waxaa la yidhi horta waxa waaye waxaa ku jirtaa gabdhaha ma aragta waxaa ku jira ul doqon ka dhacdaa la yidhi ma garata haye
oo gabdho fiican baa ku jira sax
laakiin hadalka horta markii ugu horreeyay bilaagu wuxuu ahaa macnaha gabdhaha maxaa loogu diidaa ee macnaha maxaa loogu guurinayni wiil yar maxaa gabar garoob loogu guurinayni waa ee ahayd waa sax ereygaas aan raadinayay maanta oo dhan inay ereygaas qofka- waa dad- ereyga la raadinayo ma dadka garata maanta oo dhan inay fahmaan iwad
marka ereygaasi waxaa ku jira Eh,
horta wiilka ma tababarno oo waxaa waaye aqoon ma laha waaye
aad buu u yaryahay wiilka marka waa yaryahay wax dhaqan ugu yaqaana ma jirto sax
gabadhana waa garoobo ma aragtay laba min bay noqon noqonaysaa haye
inay gabar marka horeba iska dabeecad xun oo ma aragtay la timaado oo aniga waxaan weligay ma arag waxaan weligay ma yeelin inay la timaado ma garata sax
ama inay dhaqankii wanaagsanaa ay doonaysay ma aragtay gabadhii aysan helina wiilkan la dhaqan ma yaqaano oo dhalinyaradii uu shalay laiskala ciyaarayay iyo socodkii iyo wixii buu mataqaanaa uu iskala iskala dhaqmaya oo ma aragtay ma fahmayo si wax loo dhaqdo ma wuu iska fahamsana ma wataa garata wixiisu iska wata asaga
ha wiilka waxba ma fahamsana ma garata haye
marka meesha anaysan iska fahmaynin Mhm.
marka in si taqsiir loo kala tago ayaa haddana meesha mar ayaa laga yaabaa inay maaragtay ka timaado ma garatay haye
marka horta wiilkii gabadha waxa loogu diido sida badan waa sidaa ma garatay aad iyo aad
marka laakiin gabdhaha horta waxaa waaye garoobaha waa in la guursadaa gabdho fiican baa jira laakiin waxaa waaye gabar waxaa waaye gabar laga dhintaa jirtaa gabar maaragtay raggeeda aan helin baa jirtaa gabar maaragtay eh, eh, waxyaabo fara badan baa jira ma garatay haye
laakiin gabar haddii saddex jeer soo furi lama guursado ma garatay waa saddex mar mar haddii saddex aan dhimana ay soo furaan oo garoob yani saddex jeer la soo furay Ah, soomaali waxay tiri lama guursado ma garatay oo maxaa dhacay yani haddee waxaa waaye saddex rag isla ma xumaan karta ma garatay waa runta
marka saas waa jirtaa laakiin gabdhaha waxaa waaye gabdho fiican baa ku jira garoobaha maaragtay waa ka dhib yeelihiin maaragtay gabdhaha guurkooda u horeysa aad iyo aad saaxiib Eh, marka waxaa waaye gabdho fiican baa ku jira Mhm.
Eh, gabdho waxaa jira maaragtay haddii sidii marka hore yaraanta ay ku fududaadeen haddana marka dambe dhaqan doon ahoo maaragtay eh, ma garatay en, oo inay wax dhaqdaan doonayaa ku jira ma garatay salaado aad baad u mahadsan tahay saaxiib shukran marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha hala guursado laakiin midda ku jirto oo dhalinyarada yaryar ee gabdhaha garoobaha maaragtay inaa loo guuriyo kuma fiican waxaa yeelay inay labada mar inay iyaga isku tababartaan baa fiican labada yaryar aad aad baad u mahadsan tahay saaxiib aad iyo aad marka gabdhaha waxaan leeyahay ha guursadaan ragga horey wax u arkay ha guursadaan gabdhaha garoobaha Sida- sida salaad abdiraxmaan oo kale
waana mahadsantihi
u mahadsan yahay saaxiibkaasi hal dhegeystaan qadka telefoonka kusoo xiray ah waana qof dumar ah rag ma aha hal dhegeystaan siinaya dumaraan kusoo xiray barnaamijka soo dhow walaal magacaaga
Halo. Salaamu calaykum. Yaa ku socday dumar.
magacaaga
Yusra walaal.
yusroy waa mahadsan tahay Eh, gabdho kalaan siinayaa yusroy gabdho kalaan siinayaa yusroy waa mahadsan tahay soo dhow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaikum salaam waa mahadsan tahay hal gab qof oo dumar aan doonayaa barnaamijkan inoo soo xirto hal qof oo dumar ah soo dhow walaal magacaaga soo dhow isagana qadka nagu furay soo dhow walaal magacaaga waa dhawaay yusuf bakar oo aad baan ku salaamaya saaxiib shaaxibo waad mahadsan tahay waan kaa qaaday salaantaada laakiin qof dumaraan u baahanahay barnaamijkan inoo soo xiro haddii la waayo waan soo xiraya soo dhowo walaal magacaaga
halo walaale du- fadlan ragga aan isbahanno gabdhaha u ogolaada inay ka qayb qaataan soo dhowo walaal magaca asalaamu calaykum wa- magacaaga ii sheeg wacalaikum salaam waa waan yusuf oo waa xaliimo saakin mana hadda kulul baa lagu soo quracsiiyey xaliimoy eh, waa mahadsan tahay barnaamijka adaa adaa haysataa waana noo soo xiraysaa
yusuf oo horta waxaan leeyahay mataqaantaa ragga adeegsanayo oo ereygan geela eh, maxay ahayd ugu mise gado mise aqoon gado aha
waxaan leeyahay horta mise sideed jir guurso mise siddeetan jir guurso ah,
badda meesha gacanta ka gelso waa ka dhanaan haye
marka maxay ahayd gaarka kulul idin dhaafin aan dhihi lahaa aniga.
oo oo marka oo marka wa- oo marka waxaa leedahay eh, xaliimoy eh, eh, marka waxaa leedahay eh, eh, wax walba dhadhan bay leeyihiin Wa- eh, eh. maya yusuf waa- waa isla wixii wax kale wax kala bedelan ma laha wax kala bedelan idaanada daawada maxay ahayd meesha uu yaallo wax kala bedelan ma laha sideed jir iyo siddeetan jir waa waa un isla meeshi weeshu waa waa kala reeyisho
maya maya yusuf sidiya waxa rabaad rabaad meeshina wax kale kala roon yihiin ma laha yusuf fagad jid jid la qadax gooyo iyo jid maxay ahayd jid qadaxdaa lama jarin ah isku mid maaha midan baaba ka raambo midan baaba ka raambo soomaali maxay dhahda mataqaanta ah boqol been ma wada sheegtay ilaa ku baleeyay bacdeen ragga gabdhaha ragga way ka cabtaan mar walba maxay dhahaan ragga maxay eeday gabdhaha maxay dhaqaale bas lee ka raadsadaan gabdhaha garoobiinta waxay u guursanayeen mafahanta ah intaasoo keliya ka raadiyaan maantana maxay waa Laakiin- laakiin- laakiin- laakiin- rag baa ku raacebo laakiin xeeladda iyo tabti kama raadsadaan
maya ma gabadhan maxay eeday waa gabar dhibaato soo martay waxoo dhan lasoo kulantay maxay soomaali maxay dhahda dab ninka kuleelkiisa arkaa dambiskiisa ka fogaada soo ma la dhihin ah marka waxaa leedahay sideed jir iyo siddeetan jir waxaa leedahay ah, wixii waa hal
wixii oo dhan ba horta waa isla meesha laakiin maxay gabadhan maxay maxay uga fiican tahay gabadha aha midda garoobka maxay uga fiican tahay mm waa gabar waxoo dhan soo kala aragtay shalay guriga wuxuu kusoo dumeey ayada og soo maha sax
sax maxay ahayd guriga maxay ahaday maanta ee aas aasto wixii shalay waa ka ilaalinaysaa aad iyo aad
Ee, maxay ahaday maxay leedahay gurigan alla wax markasta ka noqdo alla waa wixii guriga hore u iga dimo alla kalow raalli oo sujuuda ka dhunkanaysaa ma fahamtid?
waa gabarta xadaraya oo nidaamsan waa taxadarisa waa ilaalis baa ku jirtaa waa gabar camal maxay noqonaysaa dhalag koob dhalay gacanta ku haysa xaliimo aad baad u mahadsan tahay shukran waan ku salaamay yuusuf bagadoodhina beerka kulusaakan maxaa leh gabdhaha beerka kula ka qadanay yuusuf bagadoo ujeedeen Aad- beerkulusaakaa uu qasisiinaya waa sanid waa sanid xaliimo gabadhaasi gaarsa ee qadka telefoonka u dambeysay saaxiibada kuma adsan saaxiibada ka qayb qaatay barnaamijka kuwa iminka doonaya inay ka qayb qaataan kuwa eh, isku daya inay maanta ole- eh, ka qayb qaataan dabcan dhegeystayaasha aad ay u tiro badan yihiin laakiin eh, qadadkii ayaa cariir inoogu ah oo dee waqtigiina wuu inahayaa axmed eh, cabdishukri eh, macalinka raadiyaha stuudiyaha labaad uu ku sugan yahay asagana gacantuu hatinayo wuxuu leeyahay waqtiga la gaaray ardada ay sugayaan yuusufo mikrofoonka soo fur adigana aad ku mahadsantahay la dhegeys- eh, dhegeysiga la socodka idaacadda star f m codka gobolka qoybari ha ka fogaan ha ka dheeraan idaacadda star f m saaxiibkii dhege- dhege- eh, dhegeystayaal barnaamijka noo daafura saaka Eh, shalayna asagaa noo daafuray maantana asagaa noo daafuray waa xuseen falleer hagar jareer xalimo salaad mandheera mustafa wajeer iyo weliba shiraar nairobi eh, kaamila oo ayadana naga soo dhankaasi balanbala iyo sidoo kale cabdiqaadir Bu- een, eh, qaboobi naga soo wacay Eh, sidoo kale cumar akhyaar mandheera yusra raamo oo laba mar mar saddexaadna qadka ay rabtay inay ka qayb qaadato laakiin way u suurtogeli weysa maxamed mandheera uu ku mahadsan yahay xasan cabdi uu mahadsan yahay tana rifa jiif xaamud uu mahadsan yahay cusmaan sheekh uu mahadsan yahay maxamed cabdullaahi barquuqi uu mahadsan yahay salaad abdiraxmaan way mahadsan yihiin saaxiibadaasi iyo sidoo kale xadhima gabadhi eh, dhegeystayay ugu dambeysay qadka barnaamijka inoo soo xirtay aad ay ugu mahadsan yihiin saaxiibadaasi idaacadda star f m yuusuf bakad maalinta berito ayaa noo ballanah sidaasi nabadgelyo mahadsanidin saaxiibaya